بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسي الوحو قبل أغنية آية بقل إلواتن إيه السقالات وكم إذا سورة آل عمران waxaynoo dambeeyey oo laga hadlayay dagaalkii uxud allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay aayadihii inoogu dambeeyey laynoogu sheegay liyaqtaca طarafan min aladiina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibu khaa'ibiin alla wuxuu idinku hiilinayaa ama nasriga iyo guusha idiin siinaya liyaqtaca inuu gooyo daraaddeed طarafan cirif yani qayb waay oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay aw yakbitahum ama inuu murgiyo oo qalbi xumo iyo murug ay la noqdaan oo fa yanqalibuu ay gadoobaan khaa'ibiina ayaga oo yacni hungoobay oo waxay doonayeen aan gaadhin aw amase yatuuba saasuu isugu xidhan yaha binu hadalku aw amase yatuuba wuxuu rabbi subxaana wa tacaala nasriga idiin siiyey arrimaha lasoo sheegay dartood aw amase yatuuba inuu ka toobad aqbalo daraaddeed calayhim dushood oo qaar ka mida ay soo noqdaan oo ilaahay soo noqdaan aw amase yucadibahum inuu cadaabo maxaa yeeley fa inahum daalimuuna laysa ma ahaanin laka adigu min alamri arrinka xaggiisa shay-in waxba kaagama sugnaanin jumladaasi waxaynu nihi waa jumla ictiraadiya hadalkiisuu isugu xidhnaabaa lasoo dhexgeliyey saas maana ayib intaas waa darsigeennii hore wlilahi ma fi samaawaati wma fi lardi yakfiru liman yasha wayucadibu man yasha wallahu afuur raxiim haddii nabiga lagu yihi sal lay waslam arrinta waxba kuma lihid oo talada ilahay baa iska leh kuu doono isagaa dili kuu doonuu cadaabi kuu doonuu guul siin midkuu doonuu alla subxaana wa tacaala guusha ka qaadi talada waxba kuma lihid haddii nabiga la yihi sal lay waslam aayaddani waxay cadaynaysaa awooddayaa iska leh walilaahi alla keligii bay u sugnaatay maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda iyo wamaa fi lardi dhulka waxa dhexdiisa yakfiru alla wuu dhaafi liman yashaau ciduu doonuu u dhaafi wayucadibu waa cadaabi man yashaau ciduu doonana wuu cadaabi wallahu allana hafuurun midka dhaafidda badan wey raxiimun oo naxariista wey ilaahay baa iska leh samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda wixii alla iska leh isagaa ilaahay uu taliyay subxaana wa tacaala isagaa maamula cid uu kala tashadana ma jirto ambiyad nebiyada iyo malaa'igta iyo kalama tashado inuu iyaga yidhaahdo macnaha waxa weeye sameeya iskama dhaaf inay iyagu gacanta ku hayaan iska dhaaf xataa tala kuma leh marka ilahay baa iskale subxaana wa tacaala marka laysa laka min alamri shay ilaahu hebel halaag oo hebel halaag oo hebel dil oo dad nabigoodii ka dhiijiyey see bay u liibaanayaan hawshaadi hawshaadi maaha baa le nabiga sal lla alay slam waa hawlihii ilahay ilahay baa iskale subxana wa tacala kuu doonuu cadaabi kuu doonuu ka toobad aqbali midkuu doonuu isagoo hongoobay oo waxba helin buu celin midkoo doonuu dili saas macna allah iskale subxaana wa tacaala maamulka samaawaadkiiyo dhulalka ndoon midkuu doonuu ilahay u dembi dhaafaya kuu doonana dembiga waa u cadaabaya allana waa midka naxariista midka yani waxa weeyaan yani dembi dhaafka badan wey naxariista adoomadiisana u naxariista walilaahi alla keligiiba u sugnaaday maa fi samaawaati waxyaalaha dhulalka cirarka dhexdooda wamaa fi lardi iyo cirka iyo dhulka waxaa dhexdiisa yakfiru wuu dhaafi alla liman yashaau ciduu doonu u dhaafaa wayucadibu wuu cadaaba man yashaau ciduu doonana u cadaabi wallahu allana afuurun midkii dhaafid badan way raxiimun oo naxariis yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcafa mudaacafa wاtaquu llaha lacalakum tuflixuun meesha waxaa la dhexgeliyey qisadii dagaalkii uxud isagoo lagu dhex jiro ba waxaa la dhexgeliyay xoogaa tawjiihaad ah xoogaa talooyin oo ilaahi subxaana wa tacaala iyo awaamiruuna siinayo baa la dhexgeliyey oo qaar dhaqaalaha ku saabsan yihiin qaarna si guud yihiinoo yacni ay ku saabsan yihiin ruuxu inuu mar walba ku dadaalo ilahay udhawaashahooda subxana u dhawaashihiisa iyo waxay camaasha udhaweynaysa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow laa ta'kuluu ha cunina arribaa ribada ha cunina adcaafan adcaafan iyadoo laablaab ah adcaafan laablaabyaal xaal ay tahay mudaacafatan oo la labalaabay iska jira lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad dhiibantaan wattaquu iska jiro iska ilaaliya annaara naarti allatii naartaasoo uciddad la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey wa atiicu allaha alla yeela waarasuula rasuulka yeela lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariista si laydinku naxariisto ribada ha cunina iyadoo ah mid la laba yani la iyadoo ah yani mid la labalaabay adcaafan iyadoo laablaabiyaal ah mudaacafatan oo la labalaabay waa laablaabiyaalo haddana mar kasta waa lasii labalaabaya iyadoo saas ribada ha cunina bale subxana wa tacaala ribadan waa ribadii jaahiliyada caanka ahayd ribadii jaahiliyada islaamka ka hor carabta ay ku dhaqmi jirtay wey waana ribada loo yaqaano riba dayn waa ribada daynta ku timaada waxbaa la kala daynsanayaa wakti bay dayntu leedahay waktigii markii la gaadho ayaa ninkii daynta iska lahaa wuxuu leeyahay yacni waxa weeyaan ama ii gud oo dayntii ii gud ama meehe wax ku dar muddadaan kuu kordhiyay ninkii wuxuu ku guda ma haysto wuxuu ku qasbaya marka inuu yidhahdo waayahe wakti iigu dar waxna dulsaar dayntii marka waktigii dambe haddana la qabtay markii la gaadho sidoo kale wey wuxuu leeyahay ama gud ama wax iigu daro iisar ama muddada kuu kordhiya dhammaad male marka adcaafan mudaacafa wey markeedu hore waa laablaabyaalo haddana way sii labanlaabmaysaayo wax yani labanlaabkeedu dhammaanayo ma bahdo warkii waktigeeda la gaadhaba waa in dulsaar lagu daro oo wax ku kordhaan haddana muddadii la kordhiyay saasay weligeed ku socon marka adcaafan mudaacafa waa ribadan hadda lagu tacaamulo oo bangiyada adduunka waxaan dhihi lahaa ay bixiyaan qiimaha ay bixiyaan oo loon loonka la yidhaahdo taas way macnaha maxaa yeelay dhammaad ma leh wixii yacni intaasoo goorbu wuxuu ka badanayaa raasamaalkii lagu siiyey sanado gudahood raasamaalkaad qaadatay waxaa ka badan lacagta dulsaarka ee ku fuushay saas daraaddeed dhammaad ma laho kolba way isa sii fuulaysaa ribada noocaasa iska jira burburi subxana wa tacala iska ilaaliya allana iska jira oo alla subxaana wa tacaala ka cabsada si aad u liibaantaan naarna iska ilaaliya wattaqu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin naarta gaalada loo diyaariyeyna iska jira naar waxaa jirta gaalo loogu talagalo khaasa naar khaasa jirta naarta gaalada loogu talagalay gaal ahay waxaan ahayn geli maayo naar loogu talagalay dadka ahlul iimaanka ah laakiin iimaankoodii macaasi iyo dunuub ku daray oo dembiye waaweyn ku dhintay qaar ka mid a cadaabka geli doona laakiin naarta ay gelayaan naartii gaalada loo diyaariyo maaha naarta gaalada loo diyaariyo waa naar khaasa oo ciddii gasha ayna ka soo baxaynin oo weligeed lagu harayo wey marka naartaa gaalada loo diyaariyo loogu talagalay iska jira sidee isaga jiraynaa waxaa laleeyahay acmaasheedii iyo dhaqankeedii iska ilaaliya dhaqanka lagu galo waxaa ka mid a arrinta ay ayaddu ka soo hasho ribada ribadaa labanlaaban ku dhaqankeeda qaadashadeeda bixinteeda ayaa ka mid ah waxyaabaha dadka geliya naartii gaalada loo diyaariyey fii suurati albaqara waa inagii kusoo marnay yacni dadka ribada qaataay inay naarta ku waarayaan fii suurati albaqara kusoo marnay ayib halisteeda leeda marka yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow laa ta'kulu ha cunina arriba ribada ha cunina adcaafan laablaabyaal xaal ay tahay laablaabiyo xaalo ay tahay mudaacafatan oo la labanlaabay waa laablaabyaallo haddana waa la sii labanlaabay mar walba way sii labanlaabaysaa wy macana wattaqu llaha alla iska jiroo ka cabsada lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan nin dhowr sano ka hor hal milyan ka qaatay bangiga baa maalin dhaweyd wuxuu igu yidhi shan milyan bay maraysa guri guri kay aana yani hadda la xaraashanaya si fudud bay ugu gashay si fudud bay ugu gashay haddana dhowr sano ka horna hal milyan bay ahayd maantana waa shan milyan boos dhan iyo guri uu lahaa baa loo qaadanaya isagiina waa ceegtaysayn yamxaqu llahu ribaa samayna soo mar saas way macana daynta adiga laguguma soo falayo bangiyadan iyo muasasaadkan ribada ku tacaamulaaya ee dhaqaalaha cimlaaqa ah haysaade adiga laguma danaynay laakiin way kugu danaysanay saas daraaddeed wax rasmi oo berritan la dhaco in lagaa haysta mooyaane deynba lagu siin maayo wixii berri la dhici lahaa waa in lagaa hayo ama boos ah ama baabuur ama wuxuun in lagaa hayo way maana saas weeyaan wattaquu nnaara naar iska jira burbur subxaana wa tacala allatii naartaasoo uciddat la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey wa atiicu llah alla yeela warasuula iyo rasuulka yeela lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariiste alla iyo rasuulkiisa yeela macnaheedu waxa weeye amarkooda qaata waxay idinka reebayaanna daaya meeshay iyagu idinkula taliyaan baan dantiina iyo maslaxadiina ku jirtaa waxay daaya idinka idin dhahaana dani idinkuma jirtaiyo maslaxa mid midna toor idinkuma jira saas yeela way macna وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين waxaa la wadaa talooyinkii rabbi subxaana wa tacaala uu ujeedinayey muminiinta uu ujeedinayey wasaaricuu degdega wasaaricuu degdega baa layidhi ilaa makfiratin dembi dhaaf xaggiisa u degdega oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaada wa jannatin janno xaggeedna u degdega jannadaasoo carduhaa balladkeedu assamaawaatu ciraryaalka ay yihiin waalardu iyo dhulalyaalka uciddat waxaa loo diyaariyey jannada lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada loo diyaariyey yayyihiin kuwa alla ka cabsada alladiina kuwa yunfiquuna bixinaya fi saraa'i xoolahooday bixinayaan fi saraa'i xaaladda farxa leh waadaraa'i iyo xaaladda dhibka leh labadaba way bixinayaan waalkaadimiina kuwa caburiyo wey algayda ciilka cadhada iyo ciilka hayay caburiyaan oo qariyaan way macnaha waalcaafiina kuwa cafiya cani nnaasi dadka xaggiisa iska cafi wallahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa acmaashooda hagaajiya samafala ilahay waa jecel yahay subxana wa tacala waxaad u degdegtaan yuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala dembidhaaf xaggii u degdega oo rabbigiin xaggiisa ka ahada ilaahay dembidhaafkiisa u degdega waxaa laga wadaa asbaab bay leedahay dembidhaafka ilahay waxyaabo waxaa jira haddii aad la timaadaan ilahay idinku dembidhaafay kuwa ku dadaala oo kuwaas xaggooda u degdega yani waxaa ka mid cibaadaadkao dhan cibaadaadka oo dhan dembi dhaaf baa ku jira ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadka iyo wanaagga wuxuu tegsiiyaa oo macnaha baabi'iyaa sayi'aadka marka salaadii baa ka mid oo soonkii baa ka mid oo xajkii baa ka mid oo cumradii baa ka mid oo jihaadkii baa ka mid oo khayr oo dhan sadaqaadkii baa ka mid oo wax alla waxaad samayso oo khayraba xagga dembi dhaafka ilaahay buu ku yani kuu dhaweynaya arrimaha marka ku dadaala weeye oo u degdega waxaa kalood u degdegtaan janno xaggeedna u degdega waxyaabihii janno aad ku geli lahaydeen ayagana u degdega wey jannadaasoo balladkeedu uu yahay samaawaadka iyo dhulalka balladkood macnaha toddobada dhul iyo toddobada samo oo laysku dabaqabtay midba mid lagu sii dabaqabtay baa jannada ballarkeedu leegi carduhaa ka cardi asamaai waalard yacni ballarka samaawaadka iyo toddobada sama iyo toddobada dhul oo midba mid lagu sii dabakabay inta ay ballarkoodu la egyahay ballacoodu baa jannada ballaceedu leegi ballaceedu haddii intaa la egyahay dhararkeedu ka waray kaasaga wax la koobi kara ma maxaa yeelay waxaad ka garan kartaa xadiid saxiixa nabigeena ka sugan sal ly slam baa wuxuu leeyahay mujaahidiinta ilaahay wuxuu u diyaariyey boqol darajo boqolkaa darajo mid walba labada isku xigaaba waxay isu jiraan intay dhulkiiyo samadu isu jiraan boqol darajo oo labada isugu dhowey ay isu jiraan dhulka iyo cirku intay isu jiraan waa inta loogu talagalay mujaahidiinta keliya dadkii kale intii loogu talagalayna sooma dheera marka xagga dherarka jannadu kor markii la aado dherarkeeda yacni lama sheegin laakiin waxaa laynoo sheegay balle aadintay legi toddobada samo iyo toddobada dhul oo midna mid lagu sii daba xidhay baa balle aad legi jannayn taalleeg waa mulki aada u ballaaran barwaaqo weyn baa halkaa taalle middaa iyadaa isu diyaariyo u tartamay macana u degdega middaa iyada yaa loogu talagalay dadka tilmaamaha meel dhool baa loogu talagalay muttaqiin kuwa ilahay ka cabsada subxana wa tacala oo ku dhowrsada ilaahay daacadiisa macaasidana ka dhowrsada kuwaasaa loogu talagalay waa lasii tilmaamo waxaa la yidhi xoolahooday bixiyaan xaaladda farxa leh iyo xaaladda dhibka leh labadaba way bixiyaan xaaladda dhibaatada leh xaaladda farxa leh waa marka barwaaqada waa markay waxhaystaan waa markayna gaaji jirin xaaladda iyaday faraxsan yihiin way bixinay xaalad dhibaato leh hadday timaado oy abaara dhacaan faqri iyo gaaja dhacdo ayaga laftoodu wax weyn ayna gacanta ku haynin ma odhanayaan maanta aniga nina igama baahi badnee markaana way bixinayaan yani fii jamiic alxawaal xaalooyinka oo dhan mar walba waa dadiyaar waa xoolahooda inay baxsadaan waxaa kaloo tilmaamahooda ka mid a kadmu lhayb kadmu lhayb waalkaadimiina alghayb cadadooda iyo ciilka ayay caburiyaan kadmiga caburinta la yidhaha waxaana laga wadaa ciilka ay qabaan oo dad ay u qabaan ma fuliyaan ma argoostaan oo khaasatan dadka ahluliimaanka ee iimaanku walaaleeye ay walaalaha ku yihiin kama argoostaan haddii ciduuna ay ku xadgudubto oo xumaan lagu sameeyaay cadada iyo ciilka ay qabaan way isku celiyaan saas maana ayagoo kari kara inay argoostaan ayagoo kari kara inay iska celiyaan ayagoo kari kara af ama adin inay waxgeystaan bay haddana cadadooda qalbigay ku daminayaan halkaa maysoo dhaafayso halkaasay ku caburinayaan saas rabbi ilahi subxana wa tacala waalkaadimiina alghayb waa darajo aada u sarraysa wey kii nabigu dhihi jiray sal lla alay wasalam laysa laysa shadiidu bisurca surca ninka yani shadiidku ninka adagi ma aha ninka wax legdida badan oo markay nin ishelaanba legda laakiin ninka macnaha waxa weye raganimada ku jirtay adagi waxa weye waa ninka markuu cadhooda iscelin karo oo isxakamayn kara oo afkiisa iyo adinkiisa controli kara kaas weyan bu nabi uri salawatu rabbi waslamu aleyh waalkaadimiina alghayb waalcaafiina can innaasi dadkana way iska cafiyaan dadkana way iska cafiyaano haddii dhibaato loo geysto ama xoolahooda ama naftooda ama ehladooda ama iyaga loo geysto way iscawri cafiyaan dadka waa iska dhaafaan way macana saasuu rabbi ilahi subxana wa tacaala allana muxsiniintuu jecel yahay dadka samafalo oo darajada ixsaanka dadka gaadha way macana waa darajada iimaanka ugu sarraysa dadkaasuu ilahi jecel yahay subxana wa tacala wasaaricuu degdega ilaa makfiratin dembidhaaf xaggii u degdega dembidhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wa jannatin iyo janno xaggeeda u degdega jannadaasoo carduhaa ballaceedu ama ballarkeedu assamaawaatu ciraryaalka ay yihiin iyo waalardu iyo dhulalka uciddat waa la diyaariyey jannadaa lilmuttaqiina baa loo diyaariyey kuwa alla ka cabsa alladiina kuwaas alladiina muttaqiintaasoo yunfiquuna bixinaya ama hum muttaqiintu alladiina kuwa way yunfiquuna bixinaya fi saraa'i alladiina muttaqiintaasoo yunfiquuna bixinaya fi saraa'i xaaladda farxadda leh xaaladda la faraxsan yahay barwaaqadu joogto xoolo badan ay haystaan hanti fiican ay leeyihiin xaaladaa faraxu jiro way bixinayaan wadaraa'i xaaladda dhibaatada lana way bixinayaan dhexdeeda oo xaaladda abaaruhu jiraan oo musiibooyinka guudhacaan oo gaajadu jirto oo isaga laftiisii yani laga yaabo wax badanba inuu saameyn xaalatu daraa taas way macnaha waalkaadimiina kuwa yani waxa weeye caburiyo ah alghayda carab ciilka haya ciilka ayay caburiyaan aydku waa ciilka waalcaafiina kuwa cafiya can innaasi dadka iska cafi dadkana iska cafiyo isaga dulqaata iska dhaaf wallahu yuxibu lmuxsiniin macnaheedu waxa weeye addoonka hadduu caado ka dhigto inuu dadka iska cafiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala darajo iyo magac ugu siyaadiye markii dhib dadka qaarkii ay dhibaato kugu gardaroodaan haddaadan aargoosan waxaa shaydaan kugu sheekeeya ama naftaadu ku tidhaahdaa waa lagu dullaystay inta badan meeshaas kaasoo gala waa lagu dulaysta waaba lagu liitay waa ku xaqiraya ninkani saas daraadeed bal tus waxaa tahay waxaa tahay kuma yaqaani tus waxaa tahay tustaasi khatarteeda leeda waxba haystusina waxaa tahay ilahi ha oge ilaahay subxaana wa tacala intaad magac kaga raagsato iyo maqaam iska dhaaf dadka saas man macnahaas haddaynu qaadan lahayn bulshada islaamka ah dad walaalo ah oon dhibaata dhex oolin oo wada nool oo isjecel baynu noqon lahay maxaa yeele haddii la wada joogo oo la wada degan yahay qasab weeye dadku inay isku isku isu gafaan yani in la isu gafo deris ilka iyo carab baa isugu dhuubidhaan soomaalida iyaguna waa isqoonaan marmar bay isqoonsadaan marka waa la isqoonsan laakiin isqoonsiga xalkiisu ma aha in la islaayo ma aha qoonsigiisu inuu shaqo laga dhigto in la kala argos ma aha un macnaa waxa weyaan maaragtay un wax la kharibo ma aha laakiin waxa weeyaan maa zaada allahu cabdan bicafwin ila ciza ilahay subxaana wa tacaala addoonka cafiga uu wax cafinayo cizi iyo sharaf mooy wax kale ugu siyaadi maayo rabbi subxana wa tacala adduunyadana sharaf buu ku yeelan xataa kii aada cafiday baa iska yaxiixi marka dambe isagii baa isla yaabay darsi bay u noqoni war niyo dadkan waad gadaraysanaysa iska kaadaynhayown marka dambe isagii baa iswaadsan saas jamca marka walcaafiina can innaas dadkay iska cafiyaan caradoodana waa qariyaan saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala oo ciilkooda way caburiyaan wallahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala oo wanaagga sameeya ayuu jecel yahay wanaajiya acmaashooda wladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum iyagii baa tilmaamahooda lasii wada wladiina kuwii wey mutaqiintii baa la tilmaamayaa jannada loo diyaariyey wladiina kuwii wey mutaqiintaas idaa goortii facaluu ay sameeyaan faaxishatan xaalad foolxun dambi foolxun markay sameeyaan aw amase dalamuu ay dulmi sameeyaan aw ama dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafyaalkooda markay dulmiyaan dakaru llah ilahay bay xusuustaan fastafaruu markaasay dembi dhaaf weydiistaan fastafaruu yani dhaafid bay weydiistaan alle lidunuubihim dembiyadooday dhaafid u weydiistaan waman yakfiru yaa dhaafa adunuuba dembiyada yaa dhaafa ila allahu alla mooye ma cid kala dhaafto waa maya oo walam yusiruu aan daa'imin calaa maa facaluu waxay sameeyeen dushiisana aan daa'imin walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin inuu dembi yahay ulaaika kuwaasi jazaahum abaalgudkoodu maqfiratun waa dembi dhaaf oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahad wa jannaatun iyo jannooyin jannooyinkaasoo tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru biyaashu ay socdaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiiha jannooyinka wa nicma waxaa nicmo lahaaday waxaa nicmo yeeshay ajru lcaamiliina caamiliinta kuwaa shaqaystay kuwaa shaqeeya shaqadaa lasoo sheegay qabtay ajirkooda ayaa nicmo lahaaday bu rabbi subxana watacala nicmo yeeshay tilmaamahooda waxaa ka mid a dadka jannada iska leh oo jannada loo diyaariyey tilmaamahooda waxaa ka mid a idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim hadday xaalad fool xun ay falaan xaalad fool xun hadday sameeyaan xaaladda fool xun waa dunuubta waaweyn dunuubta waaweyn sida zinaday dadkoo layska dilay yani waxa weye maaragtay yani liwaadkay dunuubtaa foolfoosha xun hadday ku kacaan ama naftooda ay dulmiyaan oo dulminta naftooda ay dulmiyaani waa isla dunuubtii oo lagala wey ama waajibaadkii shareecada oo laga taga wey naftooda hadday dulmiyaan ama mid fool xun ay falaan oy sameeyaan isma halmaamaan kumana tagaan ilaahay bay xusuustaan subxaana wa tacaala markaba ilaahay baa qalbigooda kusoo dhacaya weynanka ilaahay subxaana wa tacaala inuu aakhare ay u tegi doonaan inuu la xisaabtami doono inuu arkahayo oo hadda lafteeda aynan yani ka qarsoonayn ilahay bay xusuusanaya subxana watacala xusuus ilahay baa qalbigooda kusoo dhacaysa markay ilaahay xusuustaanna dembigii ay galeen bay ilaahay weydiisanayaan inuu dhaafo ilah uu dembi dhaaf buu leeyahy dembi ilah waan galay ii dhaaf buu odhanaya waxaa la yidhi marka dembiyada yaa dhaafa alla aan ahay ma cidaan ilaahay ahay baa dembiyada dhaafta maya saas way macana boob iyo kaniisad nin u weyn dembi ma dhaafo sheekh iyo welina dembi ma dhaafaan nebi iyo malagna dembi ma dhaafaan dembi la galay iyo khalad la galay ilahay unbaa dhaafa subxana wa tacala waman yakfiru dunuuba ila allah taasay caqiidaysan yihin saas daraaddeed baa xadiiska nebiga waxaa kuso aratay sal alay waslam addoonku markuu dembiga galo oo uu soo noqdo alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala addoonkaygii wuxuu ogaaday wuu dembaabay wuxuuna ogaaday aniga mooye cid kaloo dembi dhaafi karta inaysan jirin wuu ii soo noqday malaaigtii waxaan idin ogeysiinayaa inaan u dembi dhaafay saas man dembiga qiro inaad gashay ha meermeeri ha warwareeginoo ha dhigin wax yar baan galay qiro inaad dembi weyn gashay markaad qirato kadibna qirashada waxaa ku xigta inaad ilaahay la aado subxana wa tacala oo tiraada ilaahay waan khaldameen addoonkaagii baan ahay ii dhaaf ilahay subxana wa tacala waa kuu dhaafaya saas way macana marka dunuubta waa ka soo noqdaan walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun dhaqankoodu ma aha iyo caadadoodu dembigay galeen inay ku madax adaygaan oy daa'imaan ayagoo og inuu dembi yahay ruuxa muminka waa saas haddii uu dembi ku jiro xataa dad buu laynayaa zinuu ku dhex jiraa ribadii buu qaadanayaa yacni waajibaadkii qaar ka miduu dayacayaa dembi buu ku jiraa hadduu is-og yahay dembigaasi inuu dembi yahay og yahay inuu suu u wado u wado u wado u wado ku dhintahay waxa weeya waa xaalad halisa kuwa uma badna muminiintu saa ma sameeya dembi waa galaan oo dembi waa ka dhacaan macsuumin maaha laakiin ma daa'imaan dembiyada ay galaane way ka soo noqdaan maadaama ay ogyihiin inuu dembi yahay saas maana macnaha dembi waa ka dhaca lakiin waa soo laabtaan saasay ku kala fiican saas daraaddeed baa rasuulkeena wuxu uhi sal alay waslam yani ibni aadamka o dhan waa gafaa cid aan gafin ma jirto wa khayru lkhataa'iina attawaabuun buu nabi sal lay slam inta gafta waxaa ugu khayr badan kuwa soo noqda kulli waa la wada gafin inaan gafin mal sheekh iyo shariif iyo caalim iyo daalib iyo oday iyo dhalinyaro iyo rag iyo dumarba waa la gafi nin aan gafayn ma jiro laakiin waxaa laysku dhaamaa qaarna markay gafaan bay gafkii sii wataan ilaa ay geeriyoodaanoo ku dhintaan qaarna way soo noqdaan oo ilaahay bay u salowaan markaasaa dembiga loo dhaafo saas maan marka taa ku dadaalo dembiyada kuma madaxadayga kuwaasi abaalkooda waxa weeye dembi dhaaf xagga ilaahay ah waa loo dembi dhaafay maadaama ay isdhiibeen oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhiibeen jannooyin hoostooda ay webiyaasha la sheegi doonee suuratu maxamed ku imaan doona ay hoosteeda qulqulayaan socdaan geedaha iyo guryaha hoostooday webiyaasha biyihii socdaan iyo kuwa malabka iyo kuwa caanaha iyo nocnoc ayaa qulqulaya macna way ku waarayaanoo cabsi ma leh lagana guuri maayo lagana xero bedelan maayo ayaguna dhammaan maayaan lagana dhiman maayo khaalidiina fiiha waa ku waarayaan weligood rabbi subxaana wa tacaala wuxuu u bogay oo inoo bogsiinayaa dadka saa u shaqaysta ee acmaasha qiimaha badan sameeya dadkaas acmaashooda nicmo yeelata ajirka ay heli doonaan baa nicmo leh oo ilahay kiisa qiimo weyn kule subxana wa tacala waaladiina kuwa weeye idaa goortii facaluu ay sameeyaan faaxishatan xaalad fool xun oo amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafyaalkooda ay dulmiyaan dakaru llaha alle ayay xusuustaan fastakfaruu waxay dhaafid weydiistaan alle lidunuubihim dembiyadooda ayay dhaafid u weydiistaan dembiyadooda in loo dhaafay alle weydiistaan subxana wa tacala waman yakfiru yaa dhaafa man kuma ayaa yakfiru dhaafa adunuuba dembiyada yaa dhaafa ila allahu alla mooye ma cid kaloo dembiyada dhaaftaa jirta maya walam yusiruu aan daa'imin calaa maa facaluu waxay faleen dushiisa aan daa'imiinoon ku adkaysanin walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin inuu dembi yahay waa suurtagal inuu daa'imo laakiin waa markuu isleeyahay dembi maba ahaba waa kaa qarsoomi kara ilmarun baad sidii kartaa wax dembi ah dembi ma ah dembi ma ahadaas haddaad wax ictiqaadiso waa laga yaabaa inuu ruuxu ku dhinto laakiin middaa aan suuroobaynin laleeyahay way adagtaa waxa weeye adoo u arkay inuu dembi yahay haddana weligaa inaad ku socoto saas macana wahum yaclamuun ulaa'ika kuwaasi jazaauhum abaalgudkooda iyo abaalmarintoodu maqfiratun dembi dhaaf way oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay wa jannaatin iyo jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda jannooyinka hoostooda waa geedaha waaweyn iyo guryaha hoostooda waxaa socda al anhaaru wabiyaashu waa socda wabiyaasha suuratu maxamed aan ugu tegi doono khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeday ku waarayaan jannooyinka dhexdooday ku waarayaan wa nicma wa nicma waxaa nicmo yeeshay ajru lcaamiliina kuwa shaqaysta caamiliin waa dadka shaqaysta ajirkooda iyo abaalgudka ilahay agtiisa ay kuleeyihin baa nicmo yeeshay ilaa nin shaqaystay unbaa wax goosta sooma midho waxaa goosta nin shaqaystay laakiin ninaan shaqaysanin oo barkinta dheeraystay nin seexdaa siciidiibi dhala haddaad seexato oodan damba ka gelinba oodan waajibaadna isu taagin xumaantiina aad ku dhex jirtood naftaada iyo balwadeeda iska raacday markaa kadib maadan shaqayn sooma ajru lcaamiliina kuma taalla markaadi leanna maba aadan shaqaysaninba marka waa inaad shaqaysato tabcato markaad tabcato kadib baa tabcaga goosan way macna qad khalat min qablikum sunanun fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin waxaa halkan lagu noqday dagaalkii uxud qisadiisi dagaalkii uxud baa qisadiisii dib loogu noqday duruus wey dagaalku dagaal casi badan buu ahaa duruusta laga bixiyey taqriiban isaga iyo dagaalkii axzaab baa ugu badan dagaalada duruusta cajaa'ibta badan laga bixiyey dagaalkii axzaabna waxaynu ugu dawali doonaa duruusta fi suurati alaxzaab kanna suuradda ugu badan ee ka bixisay waa suuraddan iyo suuratu lanfaal waxaan dhihi lahaa yani dagaalkii uxud waxaa ka bixisay middana ka bixisay bederna waxaa aada uga hadashay suuratu lanfaal bu ilahi subxana wa tacala kaga hadlay aada loogu faahfaahiyey macna qad khalat waxaa tagtay min qablikum hortiin waxaa tagtay sunanun wadooyin baa tegey wadooyin ilaahay uu addoommadiisa kula dhaqmo ayaa hortiin tegey ee fasiiruu socda fil ardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu waxaad fiidhisaan kayfa sida ay kaanad ahayd kaana ahaaday kayfa sida kaana ay ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwa wax beeniyey cibtoodii waxay ahaatay oo ku dambaysay bal fiiriy waxaa la leeyahay maalintii uxud saxaabada ridwaan ullahi calayhim waa kii waxoogaa nabarku soo gaadhay kuwii dharbaxadowii gaadhay xoogaaga jabka waa kii gaadhay maalinkaa dhibka soo gaadhay bay ragga qaarkii garowsan waayeen marka yani seebaa annagoo nebigi ilahay nala socdo mu'miniinna nahay ilaahayna noo ballan qaaday inaanu macnaha guusha heli doonno oo ballanqaadka aanu dagaalka ku gallay haddana see nalooga reeyey waxaa la leeyahay waxbaad moog tihiine bal waxaad fiirisaan hortiin jidad baa tegey jidad waxaa jira ilaahay uu kula dhaqmo addoommadiisa jidadkaasi maxay yihiin jidadka addoommada lagu dhaqmayo waxa weeyaan ninka xunna xumaantiisa in la mariyo ninka wanaagsanna wanaaggiisa in looga abaalgudo jidadka waxaa ka mid a horreeyey horay u dhacay in goobaha qaarkood dadka ahlul iimaanka iyadoo ilaahay imtixaanayo xikmad uu ka leeyahay in lagaga adkaado oo meelaha qaarkood waxoogaa barbaxaa ku gaadho marka bal dib u raaca dix raaca taariikhdii iyo sunanka ilaahay uu wax ku maamuli jiray iyo mu'miniintu marka dambe inay ciribta dambe leeyihiin iyo gaaladu inay marka dambe jabka leeyihiin libtu inay mu'miniinta u hari doonto laakiin inta ka horraysa la siractami doono maalinna aad yeelan doontaan maalinna laydinka yeelan doono taasi wax horew waa jidad ilaahay uu adduunka ku soo maamuli jirayoo wax ku dhaqi jiray marka qad khalat min qablikum sunanun jidad baa hortiin tegay ee baldhulka socda oo siriya waxay ku dambeeyeen kuwii beeniyey ciribtooda waxay ku dambaysa maxay ku dambaysa qur-aanka markaad yani iyo siirada daba raacdo qowma nuux maxay ku dambeeyeen halaag bay ku dambeeyeen huud qoladiisi maxay ku dambeeyeen halaag baa ku dambeeyeen kuwii beeniyey ilaahi subxana wa tacala wahaakada saalix iyo shucayb iyo yani qowmu luut iyo nebiyadaa dadkii loo diray kuwaa balfiiriya oo daraaseeya waxaa idiin soo bixi karta kuwan maanta idinka soo horjeedana waxay ku dambayn doonaan taas darsigaasaa idinka soo bixi doona maana qad khalat waxaa tagtay min qablikum hordin sunanun wadooyin iyo jidad baa tegay ilaahay uu addoommada kula dhaqmo fasiiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu fiiriya kayfa sida kaana ay ahaatee caaqibatu lmukadibiina kuwa beeniyey alle iyo xaqa beeniyey ciribtoodu waxay meeshay bal siday ahaatay fiiriya siday ahaatay say ahaatay halaag iyo balaayay ku dambaysay iyo in lagu guuldaraystay wey macana hada bayaanun linnaas haadaa kani waa qur-aankee bayaanun caddayn oo linnaasi dadka dadka loo caddeeyo haadaa kani bayaanun caddayn weeye linnaasi dadka loo caddeeyo wa hudan hanuunin weeye wa mawcidatun waana weeye lilmuttaqiina muttaqiinta la waaniyo la hanuuniyo yacni qur-aanka laga hadlayaa waa caddayn caddayn xagga ilaahay aw wuxuu inoo caddaynayaa wixii hore horay u dhacay wuxuu inoo caddaynayaa wixii maslaxa iyo dan ah wuxuu inoo caddaynayaa xaq iyo baatilka jidka toosan iyo jidka khaldan buu kala caddaynayaa waa caddayn waxbaa la kala qeexaya waxaa la caddaynayaa maxaa soo socda noloshan intuu ka gudbo buuba nolosha soo socotee middan ka dambaysa iyo degmada soo socota maxaa la kala noqon doonaa xaggee lagu kala dambayn doonaa haadaa bayaanun linnaas dadka oo dhan buu caddayn weya laakiin caddayn ha ahaadee hanuunin iyo waano wuxuu u yahay dadka muttaqiinta saas maana yani dadkao dhan caddayn buu yahay laakiin caddayntii ma laga wada faaidaysanaya maya muttaqiin qolo la yidhahdaa ka faa'idaysanaysa waanadiisana qaadanaya hanuunkiisana iyagaa qaadanaya wy maana saas wey maana alla subxana wa tacala siduu aayado kale qur-aan ka mida ku sheegay yani dacwadu iyo caddayntu dadkao dhan bay ka dhexaysa laakiin waafajintu dad khaasa iskale dad khaasu ilahi waa fajiya subxana wa tacala saas macana haadaa kani bayaanun caddayn weeye oo linnaasi dadka loo caddaynaya wa hudan hanuunin weeye wa mawcidatun iyo waano lilmuttaqiina dadka alla ka cabsanaya la waaninayo la hanuuninayo qur-aanku hanuun iyo waano wuxuu u yahay dadka alla ka cabsada subxana wa tacala is ilaaliya walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclawna in kuntum mu'miniin walaa tahinuu walaa tahinuu haniyad jabina walaa taxzanuu hana murgina wa antum idinku alaclawna kuwa koraynta badan baa tihin in kuntum haddaad tihin muminiina kuwa muminiina haddaad tihin kuwa alla rumeeye haddaad tihin in yamsaskum hadduu idin taabtay qarxun nabar hadduu idin taabtay faqad massa waxaa taabtay alqawma qowmkii waxaa taabtay gaalada aha laftooda qarxun nabar baa taabtay miluhu oo kiinoo kala kan idin taabtay la mid ah wa tilka midaasi alayaamu ee maalmaha ah nudaawiluhaa waan wareejinaynaa bayna annaasi dadka dhexdoodaan wareejinaynaa maalmaha maalina adaale maalinna waa lagaa leeyahay waliyaclama muxuu saa u yeelay waliyaclama inuu ogaado daraaddeed allahu alla aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo wayatakida inuu samaysto daraaddeed minkum xaggiina shuhadaaa shuhada inuu idinka samaysto daraaddeed buu facala dalika saa u yeelay saa muxuu yeelay wuxuu u yeelay inuu ogaado kuwa mu'miniinta ah shuhadana uu idinka samaysto wallahu allana laa yuxibu ma jecla alaalimiina kuwa aalimiinta alla ma jecla subxana wa tacala ayadani yani markii dagaalkii waxoogaa mu'miniinta jab kusoo gaadhay baa qalbigooda la kabaya qalbigooda la kabaya waxaa la leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu yani ha taag daraanina ha taag daraanina oo qalbigiinu yuusan daciif qalbigiinu yuusan daciifin haniyad jabina waana la laayay dhib baana gaadhay rag baana laga laayay yani waxa weeyaan intaasi yani qalbi jab idinku ridin moraal jab yuusan idinku dhicin ha murgina wixii idinka tegay oo idin dhaafay idin seegay oo ahaa matalan guushii soo gacangeli gaadhay guushii markay qarka u istaageen dhaaftay oy waayeen midaana ha u murgina raggii laydinka laayayna ha u murgina maxaa yeelay yani waxa weye idinka ayaa kuwa sarraynta badan ah idinka ayaa waxaa tin kuwa sarraynta badan xaaladani xaalad xikmad gooniya lagala habe imtixaan bay iyadoo kale inay soo noqotona waa suurtagal laakiin gacanta sare idinkaa iskale guusha iyo libta idinkaa iskale haddaad mu'miniin tihiin arrinkaa dhacdadaas iyana qalbigiina dilin moraalka iyana idinka dilin ha daciifinaa laleeyahay macnaha oo qalbigiina yuusan daciif waxaa la yidhi haddii nabar idinku dhacay oo laydinka dilay rag laydinka dilay qawmkan hadda aada is haysaan midkaa mid lamida gaadhay oo goormuu gaadhay maalintii bader maalintii bader hal sana wey tanna sanadkii labaad ba tanna sanadkii saddexaad ba toddobaatan baad beder ka soo qabsateen toddobaatanna waad ka disheen idinkana toddobaatan unbaa laydinka dilay marka dhibka idin gaadhay iyo nabarka idin gaadhay mid lamida hadda ka hor iyagaba gaadhay iyagii nabarku gaadhayna nabarkii gaadhay niyad jab kuma ridina waa ka mar labaad ba idinku soo duuleen oo magaaladiinii bay dib joogaan oo dagaal bay idinku soo qaadeen maxaa idinka keenaya markaa markay wax idin gaadhaan inaad niyad jabtaan cadowgiinuba kaa mid lamida gaadhay mana niyad jabin saasaa la macna ha niyad jabina caadaduna waatanoo ilaahay subxaana wa tacaala sidan wax ku dhaqaayo wax ku waraayo waxa weeyaan maalmaha dadka dhexdoodaan wareejinaa bu rabbi yihi subxana wa tacala wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas dadkaan loo wareejin oo loo qaybinay maalin adigaa leh libta maalinna waxoogaa dharbaxaa ku gaadhaysa was wahaakada yani ilaahay baa subxaana wa tacaala wareejinayo wuxuu ku talagalay hal dhinaco weligood inaysan guusheegin oo libtu ayna raacin sababtan xikmaddu ilahay kale subxana wa tacala xikmadda uu ka leeyahy waxaa ka mid a dhibka idin gaadhay iyo meelaha qaarkood in laydinkaga adkaado xikmadda ku jirta waxa weeye wuxuu alla doonayaa inuu ogaado dadka mu'miniinta oo miyuusan ogeyn waa ogyahy laakiin cilmiga meeshan hadda loo jeedo iyo cilmigaasi waa kala gedisay cilmiga halkan loo jeedo waa cilmi muuqda oo addoommadu ay arkayaan abaalgudna ka dhalanayo maxaa yeele ilaahay wuxuu og yahay wuxuu rabaa isaga inaysan ku koobnaanina cilmigu inuu banaanka usoo baxo la ogaado mu'minka iyo munaafiqa la kala ogaado cilmiga ogaanshaha la ogaaday baana abaalgudku ka ratibmaya ee ilaahay subxaana wa tacala intuusan dagaalkuba dhicinba buu wax walba la socda waxaa kaleeto oo sababku uu yahay jabku idin gaadhay wayatakhida minkum shuhada alla wuxuu rabaa inuu shuhada idinka samaysto jannada qayb waxaa jirta haddaan soo sheegnay oo loogu talagalay dad shuhada la yidhahdo haddaan meelaha qaarkood nabar idinku gaadhin see shuhada lagu helaya ilan ilahay shuhaduu rabaayo shuhada in laydinka soo saaro sooma shuhadadii in laydinka soo saara waxay kalifaysaa meelaha qaarkood in laydinku jabiyo oo rag laydinka laayo sooma saas macnaa wayatakhida minkum shuhada ma aha marka libta gaalada raacmayay waa aalimiina inuu ilahay jecel yahay maaha wallahu laa yuxibu alaalimiin jacaylka jecel yahay looma siinin iyaga idinkana hadda laydinkama adkaanin xaaladan iyada ah yani waxa weye nacayb ilahay idin neceb yahay ma ah laakiin xikmado kalea ku jiro kuwan ilahay suu sheegaya subxana wa tacala walaa tahinuu ha niyad sabina oo qalbigiinu yuusan daciif walaa taxzanuu ha murgina wixii idin dhaafay oo guul iyo macnaha hanimo ah wal antum idinku alaclawna kuwa sarraynta badan baatiin oo koraynta badan in kuntum hadaatiin muminiina kuwa muminiina muminku marnaba ma niyad jabo ma niyad jabo marnaba mar walba niyadiisu kor bay u socotaa haddii reeyo iyo haddii laga reeyaba yani waxa weeye mid kaluu ku talagashay qabanqaabadiisi iyo tabaabushihiisi iyo diyaargarowgiisu gelaya markaba laakiin tii hore inuu ku niyad jabaayo maya saas maana in kuntum muminiin in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun nabar hadduu idin taabtay faqad massa waxaa taabtay xaqiiqee alqawma qowmka waxaa taabtay qarxun nabar miluhu oo kaloo kalea kan hadda idin taabtay oo kaleta dhinac walba kala mid maaha laakiin nabar ahaan unbay isaga mid yihin laakiin way kala gedisnaayeenoo midna yani boqol iyo afartan nin bay ahayn toddobaatan waa soo qaybsaday iyo toddobaatan la laayay kana waa toddobaatan keliyata oo layna hal nin mayna ka qabsan muminiinta hal nin maalinka lagama qabsan macna wa tilka midaasi alayaamu ee maalmaha nudaawiluhaa waanu waanu wareejinaynaa bayna annaasi dadka dhexdooda waanu wareejinaynaa maalmaha guusha iyo libta wey waanu wareejinaynaa dadka dhexdooda waliyaclama inuu ogaado daraaddeed allahu alle aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo wayatakida inuu samaysto daraaddeed minkum idinka idinka samaysto shuhadaaa shuhada inuu idinka samaysto daraaddeed uu facala dalika saa u yeelay saas uu yeelay alla subxana watacala wallahu allama laa yuxibu ma jecla alaalimiina kuwa aalimiinta ma jecla alla subxana watacaala waliyumaxisa iyo inuu yani waxaa lasii wadaa asbaabtii yani waxa weeyaan maalinkan laydinka wareejiyo qoladan loogu wareejiyey libta waliyumaxisa waxaa kaleeto oo saa loo yeelay liyumaxisa inuu u dembi dhaafo daraaddeed allahu alle aladiina kuwii aamanuu rumeeyey tamxiiska culimada salafku waxay leeyihiin yani waxa weeyaan waa dembi dhaaf yukafira dunuubakum bay leeyihin macana waxaa kaleeto la odhan karaa waliyumaxisa inuu shaandheeyo daraaddeed allahu alle aladiina kuwii aamanuu rumeeyey in la kala sifeeyo oo iimaankooda la sifeeyo maxaa yeelay ta hore waxay ahayd waliyaclam allahu aladiina aamanuu iyagii munaafiqiinta in la kala saaro oo munaafiqiintu maalinta libta way kula socdaan laakiin maalinta waxoogaagu yimaada nabarka iyo way kaa hadhayaan kuwa in arko horta waa la rabaa waxaa kaleeto meesha ku jirta mu'miniinta laftoodii iimaankoodii wixii ku jiray oo macnaha waxaway daxal ah ama wixii qashin ah in laga saaro tamxiis baa la dhaha in la kala hufo la kala gurguriyo oo yani waxa weeyaan maaragtay la shaandheeyo ayadana waa xikmaday ka midta maxaa yeele nin walba markii dagaalku intuu soo socdo oo weli dagaal la gelin nin walba waxa weeyaan waa geesi nin walba ilahay dartii buu u dagaalamaya yani waxa weye nin walba darajadii ugu sarraysay buu macnaha tirsanaya inuu ku sugan yahay lakiin marka dagaalka la galo waa la kala hadhi soo ma iyagoo iimaankii dadkii wada mu'miniina buu ninna meel kore ka gelaya oo xaalado khatara geysanaya ninna meel soo ku jooga waliyumaxis allahu aladiina aamanuu shaandaynta iyo kala sifayntaana waa la dhihi karaa dembi dhaafna waa la dhihi karaa macnaha wayamxaqa iyo inuu tiro daraaddeed alkaafiriina gaalada inuu tiro daraaddeed gaalada ayaga in dembi loo dhaafo lama in iimaankooda la kobciyo oo la sifeeyena lama rabo ilan iimaanba ma leh in shuhado laga samaystona lama rabo ayaga waxa weeyaan ujeeddada u tallaay wayamxaqa alkaafiriin ayaga in la tirtiraa la rabo saas maana waliyumaxisa wuxuu alla saa u yeelay liyumaxisa inuu ikhtibaaro ama imtixaano ama liyumaxisa inuu shaandheeyo daraaddeed oo kala sifeeyo allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumay iyo wayamxaqa inuu tiro daraaddeed alkaafiriina gaalada inuu tiro daraaddeed am xasibtum an tadkhuluu ljannata walama yaclam illahu aladiina jahaduu minkum wayaclam asaabiriin am amas am xasibtum miyaad moodeen miyaad malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad gelaysaan miyaad malayseen walamaa yaclam isagoo weli uuna ogaanin allahu alle isagoo uusan ogaanin aladiina kuwa jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mid oo wayaclama kolkaa uu ogaado asaabiriina kuwa sabray uu ogaado macnaheedu waxa weeye laydin dayn maayo oo dagaal in laydin geliyo laydinka dayn maayo sababtuna waxa weeye haddaad moodaysaan inaad jannada iska gelaysaan idinka oon laydinkala ogaanin dadka jihaada iyo kuwa jihaadka ka carara idinkoon laydinkala ogaanin janno geli maysaan jannada waxaa gala imtixaankaa dadka ka soo baxaa gala laakiin iyadoona imtixaankiiba laysgelinin baan rabnaa natiijadii imtixaanka inaan helno ma dhici karto soo ma haddaad doonaysa matalan inaad dugsira ka baasto o aad jaamacad u baasto soo inaad imtixaan gasho mabka horema oo imtixaanka natiijadiisi soo baxda oo shahaadadii qaadado jaamacad la aabsamo saas wey adoon imtixaan gelin haddaad tidhaahdo oo macnaha dugsi sano imtixaankiisii aan gelin jaamacad baan rabaa inaan galo jaamacaddiina ay ku xidhan tahay shahaadada ay ku xidhan tahay ma dhici ma dhici karto wy macana waxaa la mid a jannada waxaa ka sokeeya imtixaanka jihaadka imtixaanka natiijada ka soo baxdaana janno lagu galaa shahaadada halkaa laga soo qaato ilaa taasi ay dhacdo miyaad moodaysaan inaad janno iska gelaysaan haddaad taa moodaysaan wax jira maaha saas maana waad qarwaysaan ayib oo markii jihaadka aad gashaan kadibna alla uu ogaado saabiriinta saabiriinta maxaa lagu ogaadaa sabra oo dhibaatooyinka ku sabra oo naftoodiiyo maalkoodaba sabir siiya kuwaa waxaa lagu ogaadaa uun jihaadkay ka soo baxaan iyagu sabir halkaasuu ka yimaadaa maxaa yeelay sax salaadu sabir bay u baahantay oo cibaadaadko dhan sabir baahaya laakiin sabirku meesha uu ugu khatarsan yahay loogu baahi badan yahay waa xaaladda iyadaaba maxaa yeele naftaadii baa loo soo dhigtay salaada waxoogaa qabow ah iyo waktigii adduunyadiiood ka soo tagtay iyo masaajidkood timaada iyo waxoogaa waktigood meesha ku bixisay iyo waa inaha soo xoolahaagiiyo naftaadii midna looma soo dhiganin laakiin goobta markaad tagto naftaadana waa la rabaa xoolahaagiina waa loo soo dhigtay naftaadiina waa loo soo dhigtay soo sabir dheeraada u baaran wayaclam asaabiriina meesha meesha rag kula baxan sabirka yani saabiriintana kolkaa waa la ogaaday subxaana wa tacaala am xasibtum ma waxaad malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada aad gelaysaan walamaa yaclam isagoo weli uusan ogaanin allahu alle aladiina kuwa jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mid horay buu ilaahay u ogaa subxaana wa tacaala wuu ka warhaye laakiin waxaa laga wadaa iyadoon la muujinin oo rabbi sub miyaad u malaynaysaa inaad jannada iska gelisaan wayaclamo oo kolkaa uu ogaado asaabiriina saabiriinta markaa uu ogaado jihaadka iyo imtixaanka markii laydin geliye kadib baa waxaa ka dhalanaysa in saabiriinta alla ogaado subxana wa tacala oo banaanka usoo saara wy macna walaqad kuntum tamanawna almawta min qabli an talqawh faqad ra'aytumuuhu waantum tanduruun dagaalkii uxud waa nagi soo sheegnay markii nabiga loo sheegay sal lay wasalam nimankii reer quraysheed oo ciidamo saddex kun ah inay magaalada soo duldegeen oo yimaadeen nabigu sal lay wasalam tashi buu sameeyey saasaana dhaqanka nabiga sal lay waslam washaawirhum fi lamri la tashaa layihi nabiga sal lay saxaabadaba la tasho saxaabadu isugu yeedhan waa la tashaday waa kaan soo sheegnay marka in laba ra'yi lasoo jeediy ra'yi wuxuu ahaa nebigow nimanka magaalada gudahooda aan kula dagaalanno oo wadooyinka aynu kula dagaalanno dagaal magaalo aan la galno tiro laba ekinna ra'yina wuxuu ahaa aynu u baxno oo meesha ay degan yihiin iyo saldhigooda iyo banaanka aan ugu baxno uhud xagga aynu ugu tagno ragga meesha aynu kula dagaalanno nebigu marka sal lla alay wasalam akhiiran markii dambe go-aanku wuxuu noqday hala baxo ra'yigaa dadkii soo jeediyey ee ku adkaayo waxay ahaayeen niman dhallinyaro u badnaa oo dagaalkii beder aan ka qaybgelin saas daraaddeed waxayba yani waxaweye u hilowsan yihiin oy u ooman yihiinba dagaal inay gaalo kula kulmaan maalintii beder dagaalkii ugu horreeya nebigu galaan ka qabnay oonu ka maqnayn alla yaana joojiyey meel gaalo iyo muslimiin isku heleen raggaasaa macnaha waxaweye go-aanka lahaayoo markii dambena ku adkaysto lagu raacay waa la baxay marka goortii la baxay oo dagaalkii la isugu yimi oo dagaalkii bilowday dagaalka wejigiisii hore iyo maalinta gelinkeedii hore waa kuwii muslimiintu adkaaday maxaa yeeley nebigu sal lay slam ciidanka markuu qaybiye oo taatiigii loo dagaalgeli lahaa uu dejiyey waxaa ka mid ahaa niman konton nin ah oo rumaad la yidhaahdo oo nimankan leebabka ku dagaalamo ah ayaa waxaa la fadhiisiiyey buur ciidanka gadaashiisa halkaa fadhiyaa layidhi idinku waxaad naga ilaalisaan un dhabarjerinta dhabarjerinta naga ilaaliya maxaa yeeley gaaladu farday wataan ciidamo fardooley ahoo cikrimat bn abi jahl iyo khaalid ibn waliid ay hogaaminayaan oo aan yarayn bay gaaladu wataan farduhu marka dagaalka wejigiisa hore maba galayaane jaanis bay sugayaan dagaalka qaybihiisa dad bay ku talagashay yihiin oo ugu talagaleen marka nabigu sal lay wasalam wuxuu ku yidhi raggaa iyaga kontonka cabdullah bni jubayr nin la yidhahda mas-uul looga dhigay oo oday looga dhigo waxaa la yidhi halkaa idinku jooga dhabarka naga ilaaliya oo nabigu weliba wuxuu ku yidhi haddaad aragtaan anagoo guulaysanay meesha ha ka soo dhaqaaqina haddaad aragtaan anagoo eberna laga dhigay oo ay haaddu hilibka naga cunaysana meesha ha ka soo dhaqaaqina sinaba meesha ugama soo tegi kartaan maalinta gelinkeedii hore markii la ishelayba waxaa caalsaarihii laga qaatay gaaladii waa lala kacay ilaa naagahoodii saxaabadu ay leeyihiin naagahoodii intay marada xayteen dahabkii ay lugaha ku qabeen cadaankiisii ayaanu arkayna bu dheh cararka iyo orodka ka dhacay baxsiga ay baxsanayaan gaaladii markii lala kacay subaxnimadii ayaa marka raggii loogu talagalay dhabarjebinka kortonka nin ahaa meeshu waa meel bannaan oo waa lays arkaya dagaal qaabku u socda u arkaya ruuxii meel saara saara khaasatan uu arkay taa waxay yidhahdeen warheede meesha maxayna dhigay nimankii gaaladaa la jebi dagaalkii lagu kala farxalay haniimadan meeshan daasanayo xoolahan meesha lagaga caray iyo waxan kala samayno uruurino gurno maxaa meeshayna dhigay ninkii saxaabiga ahaa ee u weynaay baa wuxuu waryaara dhegeysta nabiga dardaarankiisii ma halmaanteen soo nabiga dardaarankiisu ma ahayn xataa hadday haadu na cunayso ha soo dhaqaaqina haddaanu guulaysanoo adkaanana meeshaa ka soo tegina hor jooga buuri maya maya maya xoolahan nigeynaan ka qadin xoolahan meesha daadsan niman yahuudeynaan ka qadin afartan nin oo kontonkii ka mid a meesha ka soo dhaqaaqay toban nin baa soo haray tobankaa nin markay meesha ku soo hadheen khaalid iyo fardooleydiisiiyo waxaa aragtay waxay arkeen dhabarkiiyo soo banaanaaday ciidankii dhabarjebinta loogu talagalay meesha waa ka soo tegay khaalid markuu arkay hal mar buu jiro kusoo dhuftay oo fardihiisi isagoo yaacayaan buu wuxuu soo galay tobankii nin oo meesha fadhiya tobankii buu meesha ku dilay marka waa gaal khaalid buu leeyahay raggii saxaabada oo sii jeeda oo sii halabsanaya oo sii caydsanaya gaalada furuurkeeda iyo fiigeedii unbuu gadaal kaga yimid labadlaba nun baa la geliyey labada dhinac baa lagaga yimid meeshaasay marka tala faraha ka baxday oon isgaran waaye shaydaan baa marka ka dhex faa'idaystay oo xaaladdu marka halkaa marayso buu saxaabadii nebiga wuxuu ku yidhi sida saxiixulbukhaari kusoo arortay war gadaal baa laydinka soo galay war gadaal ayagii baa isku jeedsaday marka ilan dagaalka markii hogaankiisu wareero oo kale hagidiisu wareerto waxaa laga yaabaa raggii kula socday xataa inaad layso saas macna waa midkay hadda maraykanka iyo ku magacaabaan waa shil saaxiibnimo shil saaxiibnimo kuleeyahay marka waa isku dhacay saxaabada laftoodii qaar ka mid a sidaayay waa isku dhacay gaaladii xagga sii cararaysana way soo ragaan celis khaalid iyo fardowladiisina gadaal bay ka yimaadeen tala faraha waa ka baxday marka saxaabadu waxay u qaysadeen marka nabiga sal alay wasalam iyo koox la socotaay buurta uxud bay salka saareen rag dhowr ah toddoba nin oo reer ansaareed ah iyo laba nin oo muhaajiriin ah rag dhowr oo nabiga difaacaya sal alay wasalam ragna waaba yaaceen oo madiina loo yaacay waxaa la yidhi maanta lama noole waxa weye nin walaba naftaaba la cara ragna koox koox inta laysu urursaday baa meeshii laysku difaacaya dagaal ka socday xaalada iyadaaba marka alla subxaana wa tacaala sawiraya duruus ka bixinaya oo yani jawaanib ka mida ayaa la soo qaaday jawaanib ka mida waxa uu shaydaan markaa ka dhex yidhi meeshii iyada ahayd maxamed waa la dilay nin ibnu qamica la yidhaahdana wuxuu yidhi anaaba dilay oo gacanteyda ku dilay maxamed warkaasi markuu dad saxaabadii dhex galay niyajab baa dhacay waxaa la yidhi maxamedna had nabigiina la dilay xaalkeenuna sidan yahay hadda nin walba naftaada la baxsaatay marka xaaladda iyadaa marka ay khatartaa lehe sidaa lagu sugan yahay jawaanib ka mida oo duruus ah oo muhim ah bay marka aayaadkani bixinaya oo saxaabada mar la canaananayo mar loo tacsiinayo mar sababkii arrintani ay ku timid loo laga dhaadhicinoo leeyahay sababku saasuu ku yimid duruustayla soo socta midda iyadaw rabbi wuxu uhi subxaana wa tacala walaqad kuntum xaqiiqiya waxaad ahaydeen tamanawna kuwa tamaniyaad ahaydeen almowta geerida ayaad tamanin jirteen min qabli an talqawhu intaydaan la kulmin ka hor faqad ra'aytumuuhu xaqiiqa geeridii waad aragteen wal xaal baad aragteen antum idinku tanduruuna aada fiirinaysaan raggaasi waa kuwe waa raggii markii la tashanayay inabixiyada ku hayay rag magaalo iyo guryahoodii loogu yimi rag ma ehe banaanka inoo saara rag aynu ka hortagno ilaahay mar anag iyo gaalada isu kaanage ragga iyaga hawa waad jeclaydeen inaad dagaalamtaan oo dhimataan oo ilaahay jidkiisa ku dhimataan waad jeclaydeen tii iyo intaydaan la kulmin laakiin ayadiioo xaqiiqo oo dhaba baad aragteen oo mawdka miyaa la arkaa waxaa laga wadaa asbaabtiisii baad aragteen ama raggii mawdku dilay baad aragteen oo la laayay saaxiibadiinoo daadsan somaynan arag asbaabtii mawdka oo seeftii iyo warankii iyo nin aan kuu naxaynin iyo wixii oo dhan baad ishiina ku aragteen iyadoo aynan riyo ahayn baad dhab u aragteen bu rabbilahi subxana wa tacala walaqad kuntum xaqiiqa waxaad ahaydeen tamanawna kuwa tamaniye ayaad ahaydeen oo jecel almowta geerida jidka ilahay lagu geeriyoodo min qabli an talqawhu intaydaan la kulmin intaydaan la kulmin oo dagaal aydan kula kulmin ka hor macna falaqad ra'ayt faqad ra'aytumuuhu xaqiiqiya waad aragteen geeridii baad aragteen walxaal antum idinku tanduruuna aad fiirinaysaan indhihiinoo shan ah idinkoo ishiinoo ay hayso ayaad aragteen baa layidhi macna sidaas weya xadiidka nabiga wuxuu yihi sal lla lay slam wuxuu yahay laa tatamanaw liqa'a alcaduwi wasalu llah alcaafi cadowla kulankii ha jeclaysanin ha tamanin ilaahay cafi weydiista haddaadse la kulantaan sugnaada bu nabi uri sal lla lay slam saasaa la doonaya marka hore yani waxa weeye baalxooftada faraha badan iyo yani qabqabta iyo waxaasaan geysan lahaa iyo ilahu mar isu kaanagee iyo warkaad joojiya laakiin goortaad kulantaan markaas sugnaada oo wax iska dhiciya midda hore waa laga fiicay maxaa yeelay fulay baa lagu yaqaanaa fulay baa waxaa lagu yaqaanaa marka horena in geed laga galan la waayo oo faankiisa iyo qabqabtiisa la kari waayo goortii rag iska hor yimaadana macnaha meelu ka baxay la waayo marka cadow kulankii waa imtixaan xaaladda waxay tahay xaalad imtixaana waxaad noqon doonta isma ogida ha tamaniin laakiin goorta ku qabsatood isu timaadaan sugnaadaba nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wamaa muxammadun muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooye rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi horti alrusulu rususha ay tageen rasuul baa hortii tagta oo dhimatay afa in maata haddii uu dhinto oo iskii u dhinto ow amase qutila la dilo inqalabtum miyaad gadoomaysaan calaa acqaabikum cidhbayaalkiinna cidhbihiinna dushooda miyaad ku gadoomaysaan waman yanqalib ciddii gadoonta calaa caqibayhi labadiisa cidhbood dushooda ruuxii ku gadoomo dib u noqdo islaamka ka noqda falan yadura ma dhibayo allaha alla shay-an shaaxba ku dhibi maayo waxba ilaahay yeeli maayo wasayajzi llah alla wuxuu abaalmarinayaa ashaakiriina wuxuu abaalmarin doonaa ashaakiriina kuwa shukriye oo rabbi u mahad celiya subxana wa tacala waxay ahayd soo maxamed baa dhintay maxamed waa la dilay warkaasaa laisdhex mariyey oo gaaladiina iska dhacdhicisay shaydaano ku dhawaaqay ila dagaalku ka qayb galay yacni saxaabada qaar ka midana gaadhay markaasaa ragga qaarkood waxay yidhahdeen haddiiba nebigii la dilay sal lla lay slam maxaan meesha ka joognaa ina keena laiska kala cararo oo nin walbaba xeerkiisii iyo carruurtiisii meeshuu kula fakan lahaa ha raadiyo waxaa la yidhi hadde maxamed waa rasuul rasuul baana ka horraysay oo hortii ka horraysay wayna dhintay rasuushii ka horraysay hadduu dhinto ama la dilo ma diintaad ka cararaysa diinta ilahi ma ka tegaysa ma maxamed dartii baa diinta u haysatee mise ilahi darteed u haysatee haddaad maxamed dartii u haysateenna hadda maxamed waa rasuul oo dhimashuu leey markuu dhintay ma diintaad ka cararaysa haddaad ilaahay dartii u haysateenna allahaad u haysateen waa nooli saas man macnaheedu waxa weeye xataa hadday sugnaato nebi maxamed sal alay slam in la dilo waa inaad hawshii uu ka tegay sii wadaan ama inuu dhinto hadday sugnaato waa inaad hawshii meeshii kasii wadaan meeshuu nabigu gaarsiiyey sal lay slam inaad kasii wadaan laakiin nabigii baa la dilay inaad diinta uga carartaan saas maahay man saas w maxaa yeelay diintan uu inin keenay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fariintiisiiyo xilkiisa hadduu guto dambuba u dhimanba maxaa yeele rasuul baa ka horraysay ee idinka waxaa laydinka rabaa inaad sii wadaan diinta oo jihaadka sii wadaan oo faafinteeda iyo fidinteeda sii wadaan ood meeshii ka sii wadaan baa laydinka rabaa wy macana saas weyaan markii nabigeenu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixulbukhari ku soo aroray oo saxaabadu ay naxeen oo qaarkood ay aada u argagaxeen cumar uu seef la soo baxo yidhi caryaa dhihi kara maxamed waa dhintay carar waa ninkaan ka maqla maxamed waa dhintay oortaan ka goyma ayaa abubakr sidiiq radi allahu canhu oo meel markaa yacni xaafad kore jiray ayaa yimid nebigu u galay sal lla alay wasalam oo meyd ah markaasuu maro saarnayd buu ka qaado wuu dhunkaday markaasaa wuxuu ku yidhi nolol iyo geeri intaba waad ku dhiig baad ku noqotay yani waad ku wanaagsanaatay ilaahayna laba geeriyood kuu kulmin maayo intaa markuu yidhi buu soo noqday banaanku u soo baxay cumar oo meeshan seetiisa haysto caryaa dhihi kara ku haya wuxuugu hore cumar fadhiiso u fadhiisanayo yidhi dadkiina waa yaaban yihin yani waxaa lala argagaxsan yahay nabiga dhimashadiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh wafiicna wax lala argagaxwaata abubakr sidiiq radi allahu canhu aayadanu marka qur-aan ka soo dhuftay wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila nqalabtum cala caqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shaya iyo aayadii ahaa aayadii iyadana inaka mayitun wa inahum mayituun adiguna nebi maxamedu waa dhiman iyaguna way dhimanayaan dadkii markaasaa in badan miyir ugu horraysay cumarna wuxuu yidhi markaan maqlay baa lugahaygii intay ila cuslaadeen baaba dhulka ku dhacay inaan dhulka ku dhacan sigay bui manaa marka aayadii baa la kala qaatay oo dadkii carabkoodii ufudaatay oo lakala la akrinayaa oo wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul waa laisku sabirsiinaya rasuulku inuu dhiman karo sal alay wasalam way ogaayeenoo aayadda waa yaqaaneen markii hore laakiin waxaa ku dhacay waxoogaa xaalada culusee ku timid baa aayadii baa halmaansisay maanta inay aayadda soo degtay baa badmoodaa mana saas weyaan marka wamaa muxamadun muxamed ma ahaanin ilaa rasuulu rasuul mooye wax kale ma rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi hortii arrusul rususha ay tageen afa in maata haddii uu dhinto ow amase qutila la dilo inqalabtum miyaad gadoomaysaan calaa acqaabikum cidhbihiina dushooda miyaad ku gadoomaysaan yani cidhibtiisa dusheedu ku gadoomay macnaa dib buu u noqday sooma ilan cidhibtu waa gadaal bay kaa jirtaa ruuxu markuu gadaal gadaal u gurto ayaa la yidhahdaa yani waxa weye inqalaba calaa caqibayhi macnaha diintii buu ka noqday baalgabad inqalabtum miyaad gadoomaysaan calaa caqaabikum cirdihiina dushooda miyaad ku noqonaysaan oo diintaad ka noqonaysaan waman yanqalib ruuxii noqda calaa caqibayhi labadiisa cidbood dushooda ruuxii ku laabta falan yadura allaha alla dhibi maayo shay-an waxba ka dhibi maayo waxba ilaahay yeeli maayo subxana wa tacala isaga unbaa caqiidadii keeneed ka noqday aqradiisi iyo adduunyadiisba waxyeelay wasayajzi llahu ilaahay wuxuu abaal marinaya wuxuu abaalmarin doonaa ashaakiriina kuwa shukriya ayuu alla abaalmarin doonaa oo sugnaada oo diintiisa difaaca oo khayr ka qaata oo yani maxamed dhimashadiisa aan diinta uga noqonin shaakiriinta wakua wamaa kana linafsin an tamuuta ila biidn illah wamaa kana uma ahaanin linafsin naf uma ahaanin an tamuuta inay dhimato ila biidn illahi idan ilahay inay ku dhimato mooye kitaaban kataba wuu qoray kitaaban qoraal ayuu alla qoray muajalan oo la mudeeyey muddo loo qabtay waman yurid ruuxii doona dawaab adunyaa adduunyada abaalkeeda ruuxii doonaya nu'tihi waanu siinaynaa minha adduunyada xaggeeda wax ka siinayna waman yurid ruuxii doonaya dawaaba alaakhirati aakhara dawaabteeda ruuxii doonayana nu'tihi waanu siinaynaa minha aakhara xaggeeda wax ka siinayna wasanajzi waanu abaalmarin doonaa ashaakiriina kuwa shukriyaanu abaalmarin doonaa saas wey macana waxaa meesha lagaga hadlaya carar aada carartay geeri kaa badbaadin mayso wamaa kana linafsin an tamuuta ila biidn illah nebi maxamed dhimashadiisu iyo dilidiisu hawl ilaahay gacantiisa ku jirta wey xilli bayna leedahay adigan cararahaya ee fulayga ohowna dhimashadaadu wakti bay leedahay waktigeedii hadday gaadhana taxadar kuma badbaadin karo carar aada carartayna kuma badbaadin karo saas wey macana wamaa kana linafsin an tamuuta ila biidn illah idan ilahay unbay ku dhiman waana kitaab qoran oo ilaahay horay u qoray waktigay dhimanayso iyo sababkay ku dhimanayso si kasta haddaad u cararto ama si kasta u dhiirato labadaa midna ma keeni karo inaad waktigaaga ka soo hormarto ama kadib dhacdo saas mana mar hadday sidaas tahay fuliyoobina saas mana khaalid muliid radi allahu canhu waad garanaysaan ninkii intaasoo dagaal weligii cimrigiisaba dagaal u taagan buu ahaa shaam iyo ciraaq iyo ninkii fran dagaalada intooda badan isagaa hogaaminaya waktigii nabiga sal lay waslam hogaamiyu ah waktigii abubakarna hogaamiyu ah waktigii cumarna hogaamiya ilaa uu dhintay ninkii intaasoo dagaal galay wuxuu ku dhintay sariirtiisa gurigiisa isagoo joogu dhintay intaasoo nabad isagoo ku yaala markuu dhimanayay buu wuxuu yidhi yacni waxa weeyaan intaasoo dagaalna waan soo galay maantana gogosheedaan ku dhimanaya falaa naamat acyunuljubana buu fulay ishiisu ma seexato fulay ishiisu ma seexato dagaal baad gashay soo dadejin mayso geeri kugu soo dadejin mayso waad carartay oo caasimadaha iyo meelaha nabadgelyadaad u carartay hade waxaaba kaaga horreeyaba qaaxo iyo waxaa kaaga horreeya cudurro xunxun oo halis iyo baabuur ku mara sooma ma geeri baad ka fogan karta kaa fogan karta marka waxa wax qoran waa qoran yahay waxba cararka iska daayo oo ilahay magac ka raadsada ajri subxana wa tacaala wamaa kaana ma aha linafsin naf uma ahane kadib baa waxaa la yidhi ninkii camalkiisa adduunye doon ku ah adduunyadii wixii looga qoray baa laga sii ninkii camalkiisa aakhara ku doonayana ilaahay aakharadaasu wax ka siiya subxaana wa tacaala marka niyadii iyo yani waxa wey qasadka hagaajista wey macnaha wamaa kaana ma ahane linafsin naf uma ahanin an tamuuta inay dhimato ila biidni illah idan ilahay inay ku dhimato mooyaane kitaaban kataba dalika arrinka alla waa qoray kitaaban qoraal buu qoray mu'ajalan oo la mudeeyey muddo loo qabtay oo wakti low waman yurid ciddii doonta yani camalkiisa ruuxii la doona hawaab addunya adduunyada hawaabkeeda iyo abaalkeeda ruuxii ku doonaya nu'tihi waanu siinaynaa midka minha adduunyadii waa wax ka siinayna waa wixii looga qoray wey macna nin baa macnaha waxa weeyaan camal samaynaya salaad buu tukanaya soom buu la imaanaya xaj buu la imaanaya jihaad buu la imaanaya lakiin adduunyuu ku doonaya waa magacadoon ee aakhara doon ma ah adduunyadii ma wax ka siinayna wixii looga qoray baa laga siinaya waman yurid ruuxiisa doonaya tawaaba alaakhirati aakhara tawaabkeediiyo abaalkeeda doonayo camalkiisa la doonaya nu'tihi waanu siinaynaa minhaa xaggeeda wax ka siinayna wasanajzi waanu abaalmarin doonaa ashaakiriina waanu abaalmarin doonaa kuwa shukriya oo ilahay u maali celiya subxana watacala wakaayi min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiira ribiyuuna kaiir famaa wahanuu lima asaabahum fi sabiili illah wamaa dacufuu wama stakanuu wallahu yuxibu saabiriin tanina waxa weeye saxaabadii nabiga sal alay waslam ee maalinkaa waxoogaa dhibku soo gaadhay ayaa loo tacsiyeynayaa dhinacna la canaananaya wa kaayin in badan oo min nabiyin nebi ah ayaa qaatala waxaa dagaalamay macahu la jirankiisa riddiyuuna kooxo fara badan arriddiyuun hiya aljumuucu alkaiira culimada salafku saas ku fasiraya riddiyuuna kooxo fara badan baa dagaalamay riddiyuuna kooxo kaiirun oo fara badan baa la dagaalamay jamaacooyin badan baa la jirankooda dagaalamay famaa wahanuu kooxihii nebiyada la dagaal dagaalka la galay ee macnaha la jiray famaa wahamuu wahanuu mayna niyad jabin limaa shay dartii mayna la niyad jabin asaabahum asiibay fii sabiili illahi jidka ilahay ku asiibay wamaa dacufuu mayna taag daraynin mayna daciifin wama stakaanuu ismayna dhiibin ha mayna isdullaynin oo gaaladii mayna isu dhiibin wallahu allana yuxibu wuxuu jeceliya asaabiriina kuwa sabra ayuu jeceliy wamaa kaana ma ahanin qawlahum odhaahdoodi iyo hadalkoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye rabbanaa rabbiganow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dembiyadanaga ilah noo dhaaf wa israafanaa xadgudubkanaga fii amrinaa arrinkanaga aan ku xadgudubnayna ilahu noo dhaaf watadbit allow sug aqdaamanaa gomadahanaga iyo lugahanaga ilahu sug wansurnaa allow noo hiili cala alqawmi qowmkii dushiisa alkaafiriina ee gaaladah fa aataahum allahu allah wuxuu siiyey thawaaba dunyaa adduunyada abaalkeedii wanaagsanaa wa xusna thawaabi alaakhirati iyo aakhara abaalkeediiyo thawaabkeeda wanaaggiisii buu siiyey wallahu allana yuxibu wuxuu jecelayahy almuxsiniina kuwa samafala ayuu alla jecelyahay subxana wa tacala in badan oo nebiyada ka mid a ayaa waxaa la dagaalamay oo la socday oo ka garab dagaalamay kooxo ama jamaacooyin fara badan oo dadkii rumeeyey dadkaa nebiyada ka garab dagaalami jiree rumeeyey dhibaatooyinka soo gaadha maysan lay niyad jabi jirin dagaalkana umay yani dagaalkana kamayna daciifi jirin ismana dhiibi jirin oo cadowgooda isuma dhiibi jirin oo isuma dullan jirin idinku soo kuwiya kole inaad noqotaan maa marka nebi maxamed kuwa raacsanow haddii dagaalkii uxud wax idinku soo gaadheen dadkii wan wanaagsanaaye nebiyada la socon jiray dhibaatadani oo kale way soo gaadhi jirtay laakiin miyay keeni jiray inay niyad jabaan miyay keeni jirtay inay dagaalkii ka daciifaan miyay keeni jirtay inay cadowgooda isu dhiibaan miyay keeni jirtay maya idinkuna sidii oo kale yeela way maana waxbaana soo gaadhi haw niyad jabina dadkii hore ee nebiyada raaci jiray ee la socon jiray la dagaalgeli jiray kuwii oo kaleeto dhaqankoodii yeesha way macnaha oo macnaha waxoogaagan idin gaadhay yuusan yani wax way idinku keenin dhibaatooyinkaa yuusan idinku keenin allah wuxuu jeceliya kuwa sabra dadkaa nebiyada raacay ee horay ula dagaalgeli jiray kuwaasi hadalkoodu ma ahaanin inay yidhaahdeen mooye ilahu noo dambi dhaaf waxay tirinayaan markii jabku soo gaadho inuu jabkaasi ku yimid dembi daraadi wa ficlan waa saas dembi aad gashay baa jabku ku yimid oo libta lagaaga helay ilaahu noo dambi dhaaf xadgudubka arrinkanaga aan ku xadgudubnayna ilaahu noo dhaaf gomadanadana ilaahu sugoo lugahanaga sugoo geesinimona siiyaanaan cararin dadka gaaladana ilaahu nooga heli saasay dhihi jire waa baryan ilahay bay tuugayaan subxana wa tacaala waxaan horay idin usoo sheegnay yani hubka ugu weyne lagu dagaalamo goobta dagaalka marka la joogaayey waa baryada ilahi subxana wa tacala hubka ugu weyne wax walba ka weyn maxaa yeelay waman nasru ilaa min cindi illahi waa soo marnay ilaahay unbaa guushahaya iyo libta isagana waxaa lagaga helaa inaad weydiisato ood gacmaha ilahay utaaganta subxana wa tacala allah subxaana wa tacaala dadkaa wuxuu siiyey adduunka thawaabkiisii buu siiyey thawaabka adduunyada la siiyey waxa weeyaan waa guul iyo gacan sare iyo haniimo xoolahay gaalada ka qabsadaan aakharana thawaabkeeda kiisa wanaagsanna ilaahay waa siiyey subxaana wa tacaala allana kuwa muxsiniinta ee samafala ayuu jeceliy wa ka-ayin in badan oo min nabiyin nebi ah ayaa qaatala waxaa dagaalamay macahu la jirankiisa isagoo ay la jiraan waxaa dagaalamay ribbiyuuna kuwo kooxa ah ama kuwo rabbi loo aaneeyey saana waa la dhaha ribbiyuuna kuwo rabbi loo aaneeyey oo alla u go-ay kasiirun oo fara badan famaa wahanuu maysa niyad jabin limaa shay dartii mayna la niyad jabin asaabahum asiibay fii sabiili illah jidka ilahay ku asiibay wixii soo gaadhay rag laga laayay xoolo laga qabsaday yani dhul laga qabsaday mayna la niyad jabin wamaa dacufuu mayna taag daraynin oo mayna ka taag darra mayna ka daciifin inay sii wadaan hawshii jihaad wama stakaanuu maysan dilloobin oo maynan isu dhiibin cadowgoodii intay hubkii daadiyeen cadowgii mayna gacanta isu gelinin ee weli adaygii iyo cizigii bay ilaalinayeen dhibaata iyagoo soo gaadha wallahu allana yuxibu wuxuu jecelaya alsaabiriina kuwa sabra ayuu alla jecelaya subxana wa tacala oo dhibaatada soo gaadhay ku sabra imtixaanka ku guulaysta kuwaasuu rabbi jecelaya subxana wa tacala wma kana ma ahanin qawlahum soo darsi maaha marka wale waa darsi dhibaataana soo gaadhay oo goobaha qaarkood baa muslimiintii dhibi ku gaadhay macnaheedu ma aha in macnaha niyo jab kugu dhaco inaad isdhiibtana ma aha hawshii iyo muhimadii aad haysay inaad uga tagtana ma aha saas macna ma aha ee dhaqankaa laguma oqoonin dadkii inaga horreeyay akhyaarta ahaa ee nebiyada la socon jiray ee jidkan aan hayno hayay laguma aqoon bal xaaladaasaa xamaaskooda iyo waxqabadkooda iyo dadnimadooda iyo dadaalkoodu markaasuba sii lama laabmaba macna saas weyaan marka saas yeelan leey wamaa kaana ma ahaanin qawlahum odhahdoodu ma ahaanin ay ay- ay yidhaahdeen qawlahum odhahdoodu ma ahaanin xaaladda iyada ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye rabbanaa rabbiganow ikfir dhaaf lanaa annaga dunuubanaa dembiyadanada noo dhaaf wa israafanaa xadgudubkanaga fii amrinaa arrinkannaga dhexdiisa aan ku xadgudubnay wa tadbit allow sug aqdaamanaa gomudahanaga lugahanagana sug wansurnaa noo hiili cala alqowmi qowmkii dushiisa alkaafiriina ee gaaloobay fa aataahum allahu alla aataahum wuxuu siiyey allahu alle wuxuu siiyey tawaaba dunyaa adduunyada tawaabkeed waa lib iyo haniimo labadaasa la isugu daray wa xusna tawaabi alaakhirati aakhara tawaabkeeda wanaaggiisana waa la siiyey oo isagana jannada ilahi subxana wa tacala iyo riddihiisa wallahu allana yuxibu wuxuu jecelaya almuxsiniina kuwa samafala ayuu jecelay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo in tudicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yarudduukum way idin celinayaan calaa acqaabikum cirdihiina dushooday idinku celinayaan fatanqalibuu markaasaad gadoomaysaan tanqalibuu waad gadoomaysaan khaasiriina idinkoo khasaaray baad aakharo u gadoomaysaan bal iska daaya iska dhaafa gadoonkaas allahu alle ayaa mawlaakum hiiliyihiina wa huwa alle khayru nnaasiriina inta hiillisuu ugu khayr badan yahay mu'miniintiyey haddaad adeecdaan kuwa gaaloobay cidhibtiina unbay dib idinku celinayaan gaalnimo unbay dib idinku celinayaan saas way macana gaalnimo unbay idinku celinayaan macnaha waxaa laga wadaa dagaalkii markii intuu dhacay dhibaatadu dhacday ayaa malaha ragga qaarkii waxay is yidhaahdeen war maanta cid kale kuma baxsanayne ninkii la odhan jiray uba ninkii muwaafaq munaafiqiintii iyo gaaladii bal sidii aynu ku badbaadi lahayn bal iyagii aynu ku cararno ha, iyagii bal hebel abu sufyaan iyo xaggan cabdullahi ibnu ubay ibnu salool iyo qulubta waxbaa geli karo shaydaan ku tuuri kara marka waxaa lele war kuwa haddaad adeecdaan oo nimankaad la dagaalamayseen ee gaalada aha aad adeecdaan waxay idinku samayn wax weeyaan inay cidhibtiina dib idinku celiyaan oo gaalnimo ay dib idinku celiyaan islaamnimadiina ay idinka saaraan haddaad saa yeeshaanna maxaa dhici idinkoo khasaaray ayaad aakharo u noqon doontaan waxaad dhimanaysaan oo aakharo aadaysaan idinkoo khasaarsan saa ha yeeline allah hiiliyihiina inta hiilisana allah ugu khayr badan subxana wa tacala saas wey macana markii dagaalkuu dhacay ayaa abu sufyaan oo odaygii gaalada markaa watay ah radi allahu canhu saxaabigu ahaa dib uu ka islaamay ayaa nabiga sal lay slam iyo kooxdii difaacaysay agtiisa intuu yimid uu soo istaagay baa wuxuu yidhi war muxamed aaway nabigu wuxuu yidhi ha u jawaabina war ibn ina ina ina abi quxaafa aaway abubakar buu ka wada shub aamusub war ina khadaab aaway buu yidhi ka aamusan markii loo jawaabay wuxuu yihi wale nimankaasi ma noola buri nimanka daadkaa qaaday hadday nool yihin waa hadli lahaayeen cumar baa yidhi nabi alle waan u jawaab ninka u jawaab buu nabigu sal alay slam markaasaa wuxuu ku yidhi war ninka kula hadlaya waa cumar nebi maxamedna waa nool yahay abubakarna waa nool yahay annagoo hadi maqlaysaa wax kaa murgiyo oo ku xumeeyana ilahay waa kuu nooleeyey buui waa wada noolyahy markaasaa wuxuu ihi uclu hubal sanam hubal la odhan jira caabudi jireen nasrigan iyo guushan buu xumoodi hubal inuu keenay hubulow saro noqo oo kor noqo bui markaasaa nabigu wuxu sal lay slam u jawaaba maxaan dhahnaa baa leyi waxaa dhahnaabu nabigu sal lay wasalam allahu allahu aclaa wa ajal ilaahay baa ka sarrayn badan oo ka weyni badan hubulkaad sheegayso markaasaa wuxuu yihi lana alcuza walaa cuza lakum annagu cuzo sanam la yidhahdaan leena guusha ku gaadhnay laakiin idinku cuzo la-aan baa tihin u jawaabu nabi ur sal lay slam maxaan dhahnaa allahu mawlaana walaa mawlaa lakum hiiliyaha nagu waa ilaahay idinkuna wax idiin hiiliya ma haysataan hadal noocaasoo marka ayaa la isdhaafdhaafsaday wuxuu yidhi oo ka mid ah hadalladiisii waxaad arki doontaan yani yawman biyawmi badrin buui maanta maalintii beder bay u dhigantaa shalay baad naga raysa annaguna maanta bay ka rayn waalxarbu sijaalun dagaalkuna sidiisaba waa moogeysi buui maalinna adigaa leh maalinna waa lagaa leeyay raggii aanu idinka layna waxaad ku arki doontaan jidhkoodiioo qaar la googooyey suuradoodiioo la xumeeyey laakiin waxaad ogaataan anigu kuma talinin kamase xumaanin buui haddii lagu sameey xamsa ibn cabdilmubalib yaa kamid ah raggii macnaa waxa maaratay ay googooyeen jirkooda saas way macnaha anigu kuma talinin laakiin markii la sameeyey kama xumaanin buuri adigu marka waxa weeye waxaan ka wadaa wuxuu yidhi lana alcuzza walaa cuzza lakum nabiguna wuxuu ku jawaabay sal lay waslam oo saxaabada amray ay ku jawaabaan allahu mawlana walaa mawla lakum bal illaahu mawlaakum wa huwa khayru nnaasiriin ilahay baa idinla jira subxana wa tacala hiiliyihiina allah hadduu idin hiilinayo ma ciddaa idinka adkaan in yansurkum allahu falaa haaliba lakum hadduu alla idin hiliya nina idinkama adkaan karo idinkama ran karo wey maana wain yakdilkum faman da ladii yansurukum min bacdi hadduuse ilaahay garabkiina ka baxo oo hiiladiisa idinka daysto yaa idin wax idiin qaban karo yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo in tuticuu haddaad yeeshaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaruduukum way idin celinayaan calaa acqaabikum cirdihiina dushooda idin celinayaan fatanqalibuu markaasaad gadoomaysaan oo aakhara u noqonaysaan khaasiriina idinkoo khasaas bal hayeelina sidaase allahu alla ayaa mawlaakum hiiliyihiina wa huwa alla khayrunnaasiriina inta hiilisu u khayr badanya sanuuqii waanu ridi bu rabbi subxana wa tacala fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baanu ku ridayna bimaa ashrakuu ay bishirki shirkigooda dartii billaahi ilaahay ay u shariig yeeleen maa shay ay ugu shariig yeeleen shaygaasoo lam yunazil uusan soo dejinin bihi isaga alle uusan u soo dejinin sultaanan wax hujoo lagu caabudo shirkigaas iyo wadaajintaa daraaddeed ayaanu qalbigooda argagax ugu ridayna wa ma'waahum makaanu hoyaadkooda meesha ay u hoyanayaani annaaru narwi meesha ay u hoyanayaan oo galayaanina narwi wa bi'sa waxaa baas lahaaday markuwa aalimiina kuwa aalimiinta makaanu nagaadigoodu meesha ay ku nagaan doonaan ayaa baas lahaaday bu rabbilahi subxana wataala rabbi wuxuu leeyahay waxaanu ku ridi doonaa kuwa kufriyey kuwa kufriyey qalbiyadooda waxaan ku ridi doonaa argagax argagax baanu ku ridi doonaa waa kii nabigu dhihi jiray sal ly wasalam nusirtu birucbi masiirata shahrin dhil meel loo socdo cadowgaygu markuu ii jiro in qalbigooda argagax iyo cabsi la geliyo baa ilaahay iigu hiiliyey buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka maxaa keenay in qalbigooda argagax la geliyo oo ay cabsadaan oo ay mu'miniinta ka cabsadaan oo argagax u galo waxaa keenaya waa wadaajinta ilaaha iyo addoommadiisa ay wax isugu dareen cidda ay ilaahay wax ugu dareenna waa cid aan xujo lagu caabudo ilaahay soo dejin asnaam bay ilahay ugu garboodaan shirki bay galeen kaasaa keenay in qalbigooda argagax la geliyo oo cabsi la geliyo oy mar walba cabsadaan saas way maana macnaheedu waxa weye tawxiidku wuxuu keenaa geesinimo sooma shirkiguna muxuu keenaa fulinimo ninka qubuurta caabudaya ama awliyada caabudaya ama dadka dhintay caabudaya ama jinka caabudaya ama geelaha caabudaya oo barakaysanaya waa fulay limaada lianna qalbigiisu ilahay rucbi ku rid maxaan gaala isla celin ana idinla tahay ninka ya maxaa rucbigii argagaxa inugu riday waxa rucbiga inugu riday qaar badan waxaa ku riday shirkigiibay ku jiraan nin shirki ku jirana inuu cabsado waa garti qaar fara badanna shirkiyaysan gelinba laakiin adduunya jacay nin adduunyo jeclaadayna inuu cabsado waa garti oo caruur iyo xaasas iyo waxoogaa ganacsiga iyo waxoogaa isugu toosan xeerinhaya inuu cabsadaayo waa garti kaasina marka labadaa way labada jabka keenay waa shirkiyaadka la gelayo khuraafaadka lagu jiro ilahay khayrkiio la caabudayo iyo adduunyada la jeclaado sida xadiiska nabigu kusugnaaday salawatu rabbi waslamu caleyh tii gaalada jabkeeda keenaysa baan innaga hadda la wareegnay ilahayna asbaabta iyo waxyaalaha dhaqamada waxyaabahaasu wax ku dhisaayo inta badan natiijadu ku timaada saas way macnaha marka rucbiga waxaa keenay shirkiga ay galeen meesha ay ku dambayn doonaanna waa naarta jahannama yani meeshaasaana baaslahad meesha makaanu nagaadigoodu waa naarta jahanama ayaa baaslahad wey maana sanuuqii waanu ridi doonaa fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baanu ku ridi doonaa bimaa ashrakuu wadaajintooda darteed wadaajintooda sababteed billaahi ilaahay ay la wadaajiyeen maa shay bay wax la wadaajiyeen lam yunazil uusan soo dejinin alleh bihi shaygaas suldaanan wax xujaa uusan usoo dejin taas sababteeda ayaa qalbigooda argagaxa loogu riday wama'waahum inay argagax ku dhaca waxaad ka garan nimankii dharbaaxada geystay ee reer quraysheed iyo wixii la socday ayagoo raggiiba wax badan ka laayay intii kalena kala fiigtay haddana way ku dhici kari waayeen magaaladii madiine inay galaan oo soo qanimaystaan yaa ka xigay inay magaalada aadaan oy markaa qaniimo u aadaan ruucbi iyo argagax unbaa war meeshaan baa laydinkaga soo baxaa misli meesha raggii waxbaad ka laysan laakiin amaa rag kale meesha ku jiraan oo laydinkaga soo baxa abu sufyaan iyo raggiisii waxay is yidhahdeen libta la carara intaan libta laydinka ridin la cararaysteen waa carareen meel dhexe markay joogaan oo meel magaalada waxoogaa ka dursan ay tagaan xamroon asr la yidhahdo meeshaa markay joogaan bay iswaansadeen ila wanaade waxaynu meesha kaga mid noon jireen raggii waa tanagii layne magaalada baynu ku noqono soo bili liqaysana maxaa inagii magaaladana garu taagan macsuumayna qaadayna soo celiya gooray iscaraabinahayaan oo soo noqon rabaan baa waxaa soo gaadhay nabiga sal alay waslam iyo ciidamadiisii wixii fiigfiigay iyo wixii dhaawaca iyo raggii jilcuusta kulli isagoo wata inuu soo socdo abu sufyaan warkii markuu maqlay wuxuu yii war lib baynu sidanaa libta yaa laynaga reebin ina soo cararsiiya khalaas soma maxaa yeele rasuulka sal lay wasalam markii dagaalku uu dhammaadayba maalintii ku xigtay ayaa bal ku jiri soo bax baa layidhi saxaabada intuu soo wariyeybu wuxuu yihi ninkii dagaalkii hore ka qayb galay shalay ninaan ahna yuusani raacin waa u tegi doonaa iyagoo nabaradii ku yaalaan oo dhaawacii ku yaallo oo dhiiggii qoyan yahay oo raggii macnaha waxa weye dhintay aaskoodii qoyan yahay oo aan kaba soo kabaninba buu ilaahay ku yidhi baxa markaasay dhaqaaqeen xamraa ul asad hadday tageenba meeshii abu sufyaan iyo raggiisii waaba carareenba macna marka rucdiga iyo argagaxa ilaahay ku riday bay la carareen waka ilahay baa ileen wax maamulaya ayib wa ma'waahum yani makaanu hoyaadkooda iyo meeshay ku hoyanayaan annaaru naar wey wa bi'sa waxaa baas lahaday matwa aalimiina kuwa aalimiintaee naftooda dulmiye gaalada makaanu yani nagaadigo almatwa waa meesha lagu nagaado naarta way meeshay ku nagaan doonaan meeshaa basabaas lahaatay mana walaqad sadaqakum allahu wacda tanna waxa weeye maadaama natiijada dagaalku ay noqotay mu'miniinta waxoogaa barbaxa ay gaadhay rag baa su-aal isweydiiyey waxay yidhaahdeen war waa kii ilaahay noo ballan qaaday inaanu guuleysanayne guushii xaggay gashay aaga guushii ilaahay noo ballan qaaday ballanqaadki ilahay muxuu noogu fulin waaye tiibaa marka lagala hadlayaayo ballanqaadki ilaahay inay heleen laakiin sababta jabka keentay iyagu ay lahaayeen taasaa aayaddan ka hadlaysa walaqad sadaqakum allah xaqiiqe wuu idin xaqiiqee wuu idinku run sheegay allahu alla wacdahu yaboohiis yaboohiisii run buu idinku sheegayoo wuu idin fuliyey waa maalinta niskeedii hore id wakti buu yabooha alla idin fuliyoo idinku run sheegay taxusuunahum aad gaalada cidhib tirayseen ood baabi'inayseen biidnihi idankiisa markaad ku baabi'inayseen yani markaad eber ka dhigaysa man markaasuu ilaahay yahoisii idin idin rumeeyeyo uu idin fuliyey xataa idaa fashiltum markii aad fuliyowdeen oo watanaasactum aad doodeen fi lamri arrinka dhexdiisa aad ku doodeen oo wacasaytum aad caasideen amarkii nabiga sal lay slam min bacdi maa araakum markuu allah idin tusay kadib maa tuxibuuna waxaad jeceshiin minkum waxay intaasi markay dhacday kadib ayaa umtixintum laydin imtixaanay oo guushii laydinka wareeji saas man ama manacakum nasrahu markaasuu ilahay guushiisa idinka ceshay ayib minkum waxaa idinka mida man cid baa idinka mida yuriidu doonaya addunya addunya doonay wa minkum waxaa idinka mida man cid baa idinka mida yuriidu doonaya alaakhirata aakhira doonay uma markaa kadibna markaad layntaa ku wadeen kadib ayuu sarafakum alla idin duwe idin jeediyey canhum xaggoodu idinka jeediyey muxaa laydin jeedi liyabtaliyakum inuu idin imtixaano daraaddeed baa laydin jeedi walaqad cafaa xaqiiqi alla waa cafiye cankum xaggiina waa iska kin cafiye wixii khala baxay waa laydin cafiyey wallahu allana duu fadli dheeraad midkii u saaxiiba weeye cala lmuminiina muminiinta dushood waxaa la yidhi haddaad isweydiiseen aaway libtii iyo guushii ilaahay loo ballan qaaday alla guushii run buu idinku sheegay guushiisii ballan yaboohii uu idin yaboohay uu idin ruu sheegay ballantuu idin qaadayna waa idin fuliyey goormuu idin fuliyey markaad gaalada aad baabi'inayseen ood laynayseen waa maalinta niskeedii hore waa kaan soo sheegnay dagaalku markuu bilowday intaan nabarka nebiga amarkiisa la jebinin oo kooxdii loogu talagalay dhabar jebintu ayna khilaaf ka samaynin caalsaaraha iyagaa watay guusha iyo libtana iyagaa lahaa gaaladiina waa lala kaco waa la caysadoo saldhigoodii baa la tegey calankooda hareerihiisa waxaa lagu dilay toddoba ninoo calanka isaga dambaysay ayaa la dilay ilaa sagaal nin marka waxa wey ilaahay buu libti yani uu idin siiyey iyo wahisi laakiin maxaa keenay gadaal inaad ka jabtaan waxaa keenay kow horta waad fulayowdeen waa carabki marka labaad weeyaane waad doodeen oo arrinkiibaad ku doodeen nimanka dooday waa kuwe waa rumaadi nimankii dhabarjabinta loogu talagalay baa murmay oo qaarna yidhaahdeen war amarkii nebiga aan ilaalino qaarna ay yidhahdeen war maya wa- waa laga gudbay waa laga gudbay kaalay damimada uruursan soo maarta waa doodeen amarkii nebigana waa la caasideen joogaa la yidhi xataa haadu haddayna cunto eberna laga dhigo ha soo dhaqaaqina meeshaa jooga soo maahin amar waa nas sariixa waan ixtimaal geli karay waad ka soo dhaqaaqdeen oo amarkii nebigaad jabiseen markii waxaad jeceshiin alla uu idin tusay kadib muxuu yahay waxay jecel yihiin waxay jecel yihiin lugsa waa xoolaha daadsan xoolihii gaala ka carartay oo meeshan banka a waran unbaa la tusay oo isha saareen guushii muslimiintii oo gaaladii jabiyo fogeeyeyna waa la tusay intaa markii lagu tusay kadib aan amarkii nabiga jabiseen sal alay slm oona caasideen arrimaha keenay marka inaad jabtaan waa ka waxaa idinka mida qolo adduunye doon ah qolo aakhira doonana waa idinka mid saxaabada nin ka mid ah wuxuu yihi cabdullahi mascuud wuxuu leeyahay ilaa aayadani ay soo degtay rag adduunyo doonaya inay nugu jiraan ma malaynayninba oo salaadaynu wada tukanaynaaye mid adduunyo doonaya mid aakhira doona maxaynu ka garanayna safkaynu ku haysnaa darsigaan wada dhegeysanayna laakiin ilahi miyay ka qarsoontay maya minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira maana iska warhaynin buui ilah ilahay noo sheega wax qalbiyanada ku jira oo rag naga mida ilahi subxana watacala ku dhexiy macnaha raggan adduunyo doonka way laleeyahay macnaha waa qanimadii adduunyo doon baa idinku jira aakhira doonna waa idinka mid saas wey macnaha kadib markii aad jabinayseen oo caysanayseen kadibna intaa markaad samayseen buu ilaahay idin soo jeediyey oo gaalada xaggeed idinka soo jeediyey jeedintaasi waa ta- waa taa soo sheegnay subkay ku timid oo khaalid baa gadaal ka soo galay fardihiisii wata sooma caysigii la caysanaya wuxuu isu bedelay carar la cararayo sooma waa laga soo jeedsaday gaaladii uma sarafakum canhum ilaahay baa idin jeediyey oo gaalada xaggooda idinka jeediyey maxaa laydin jeediyey liyabtaliyakum inuu idin imtixaano daraadee waa laydin imtixaanay bal ninka munaafiqiinta ku darmada iyo midka gaalada shafaaca ka raadsada iyo midka sugnaado oo dagaalama ilaa laga dilo kuwaasaa la kala saaraya liyabtaliyakum ilahay waa idin imtixaanaya subxana wa tacala wixii dhacay dhac laakiin maxaa lagu khatimay walaqad cafaa cankum ilaahay waa idin cafiyey saxaabadu maxay u carareen maxaa loo dagaalami waaye soo dembi saxaabadu gashay maaha walaqad cafaa cankum maxaa idinku daba dhigay ilaahigii laga galay baaba cafiyey adiga maxaa ku daba gashay waxaas ku daba dhigay cafaa cankum ilahay waa idin cafiyey subxana wa tacala xaaladaa keenaysay khaladaadna waa jireen sababtaad ku jabteen oo libta ku weydeenna idinkaa iska lahaa ee ilaahay xaggiisa ma ahayn waa mid hadda inag- inagana haysnood waxaynu leenahay oo ilaahay intaasuu aayadaha ku hayaa wa kana xaqan calayna nasru lmu'miniin ina lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayawma yaquumu lashhaad aaway nasrigii aaway nasrigii adigu isweydiiy nasrigu shuruud buu leeyahay jabka oo dhan adaa sabab ah ninkaaga shirkiga ku jiraa sabab ah ninkaaga ribada qaadanayaa sabab u ah ninkaaga zinada wadaa jigaa sabab u ah ninkaagan xukunka baatilka muslimiinta ku xukumayaa sabab u ah ninkaagan muslimiinta laynahaya ama dhiigooda ama naftooda ballaysanaya sabab u ah ninkaagan muslimiinta qaybinaya koox koox iyo qabiil qabiil u qaybinaya sabab u ah jabka adaa sabab u ah soo ma ha waa cisyaanka iyo dembigan aad galaysaan sabab u ahe ilaahay yaboohiisii waa idin ruu sheegay marna ilahay subxana wa tacala yaboohiisi kama baxay marka waa dersi ayagana saxaabadana dersi waa inagana dersina ah maanta ina aada ugu baana dersa noocaas oo kale tamaan naftiina unbuu qalad badan ka yimid isa sax markaad isa saxdaan yuu ilaahayna xaalka sixi ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xata yugayiru ma bianfusihim walaqad sadaqakum allahu xaqiiqiya alla run buu idin sheegay wuu idin wuu idin rumeeyey wacdahu yaboohiisi id waqtiguu idin rumeeyey taxusuunahum gaalada aad leynayseen biidnihi idankiisa markaad ku leynayseen xataa idaa goortii xataa idaa fashiltum ilaa aad ka fashalantee waa la dhihi karaa oo markaa uma baahna jawaab xataa idaa fashiltum ilaa aad ka fulayowdeen oo watanaazactum aad ka doodeen fi lamri arrinka aad ka dhexdiisa kaga doodeen oo wacasaytum aad caasiseen nebiga min bacdi maa araakum markuu alla idin tusay kadib maa tuxibuna waxaad jeceshiin markaa kadib baad macnaha nebiga caasiseen oo amarkii jabiseen minkum waxaa idin ka mida man cid yuriidu doonaya addunya adduunyo doonay wa minkum waxaa idin ka mida man cid yuriidu doonaya alaakhirata aakhira doonay uma markaa kadib marka aad laynayseen kadib buu sabab xukum alla idin leexiyey oo idin jeediyey canhum gaalada xaggoodu idinka jeediyey iyo layntoodii liyabtaliyakum inuu idin imtixaano daraaddeed buu saa u yeelay walaqad cafaa xaqiiqe waa cafiye alle cankum xaggiina waa iska kiin cafiye wallahu allana duu fadli fadli iyo dheeraadsin midkuu saaxiibi waya cala almu'miniina mu'miniinta dushooda hada wabillahi tawfiiq wa sala allahu wa sallam cala nabiyina muxamedin wacala